asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala barakaatuh dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codto gobolka waqooyi barigan dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan laantafka soomaaliga ee b b c da v o e da tafsiirka qur-aanka kariimka soo wada dhegeysanaysaa iminkana wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoraan oo halkan aad ka dhegeysataan saaxib iyaal maalin weliba marka laga reebo sabtidii xadda waana wargeysada kale ah dee standard iyo sidoo kale wargeyska kale daily nation degeystayaashan fursadda siyaasiya kusoo kaakicin kuwa barisay maqalka idaacadda maxaa deegaankaada ka cusub maxaa laga hadalhayaa maxaa isla dhex maraysaan waa sida maqalka idaacadda star f m eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suux wanaagsan arooreyso wargeyska aan ku bilaabay waa wargeyska daily waa wargeyska the standard wuxuu halkan saaka faahfaahin uu ka bixinayaa mise oo ka qorayaa hadda markaas weli la daba socda arrimaha canshuuraha sidoo kale finance biilkii masesani maaliyadeedkii markaasi wasaaradda maaliyadda ay ka hor aqrisay baarlamaanka isbuucayna soo dhaafnay shan iyo tobankeedii dhegeystiyaal waana khamiistayna soo dhaafnaye madaxweynaha william ruto iyo sidoo kale madaxa mucaaradka azimiyo lamoja raila odinga ayaa markaas imikan aada ugu ololaynayaan sidoo kalena waxay markaasi dardaarano kala duwan u dirayaan xildhibaanada dhinacaodhinacada markaasi kala duwan iyadoo markaasi kulamo kala duwan si toosa oo la qaadanaya qaar markaasi farimo la iskugu dirayo qaar markaasi wicitaana ah waxaana markaasi hadda dabcan laga doonaya maalinta berito oo ay ku beegantahay talaado ah waxaa markaasi baarlamaanka ka dhici doona iyadoo dood xoogan iyo dabcan waa hardanka markaasi madaxa ay isla gelayaan labada waa xildhibaanada labada dhinac markaasi kala matalaya ee dhanka xukuumadda kenya kwanza iyo sidoo kale dhanka mucaaradka ee azimiyo lomoja waxaa markaasi maalinta berita dhegeysa loo madlansan yahay mise loo kulansan yahay xildhibaanada halkaas inay kasoo qeyb galaan si markaasi loo meelmariyo ama looga diido baarlamaanka waxyaalihii markaasi laga akhristay waxyaalihii markaasi laga dhageystay wasiirka maaliyadda ndungu oo markaasi waxyaalo fara badan ka sheegay khudbadiisa ah ama waxyaalo fara badan dhinaco kala duwan taabanaysa kusoo sheegay kuna sheegay in markaasi lacagta lagu wadi doono ama lagu maareyn doono sanadka labada kun saddex labaatanka labada kun afar labaatanka ee dhan ilaa iyo dhegeysta saddex dhibic lix sideed trilyan oo lacagta dalka oo markaasi lagu maareyn doono saleemaaliyeedka haddaba taasi waxaa markaasi laiskaga fadhiya maalinta berito oo markaasi waa agast house ama waxaa loo yaqaana dhegeystayaal baarlamaanka ee go-aanayga markaasi ka gaari doonaan mise haddii markaasi loo hiilinayo dabcan loo codaynayo haa wuu saxmanaya ama wuu dhaqangelaya oo qalinka lagu duugaya haddii markaasi maya dhahdana maya la dhahana dabcan xildhibaanada dhankaasi ku kala bataanna dhinaci markaas u dhacaan mise u dhacdo ayaa markaasi lagu xukmi doonaa dhegeystayaal iyado markaasi laga yaab dabcan dib loogu celin doono waa haddii markaasi maya loo codayo haddii haa loo codayo sidaasay ku dhaqangelaysaa biilka waxaana qalinka ku duugaa madaxweynaha dhegeystayaal waa maalinta berito dhegeystayaal lashor fadhiyo oo sidoo kale lasmaqli doono bal xildhibaanada markaasi gacan taagi doono mise doonaya in ay aada ugu codayaan biilka sanad maaliyadeedka labada kun saddex labaatanka dhegeyso maalinta berito ayaa ugu dambeysa haamise maya oo xildhibaanada ee hadda go-aankooda gacanta ugu jirtaa dhegeystayaal iyadoo dhanka kale iyadoo dhanka kale markaasi ay sheegtay in ay ugu dabcan ay ku digeen ama sheegeen in dibadbax markaasi ay sameyn doonaan ee ku aadan sanad maaliyaedka labada kun saddex labaatanka labada kun afar labaatanka azimiyo lamoja waxaa keli markaasi la sugayaa go-aanka berita kasoo bixi doonto kadibna tilaabada xogtay ayay sheegeen inay qaadi doonaan haddii xildhibaanada intooda badan ay isku raacaan waxay markaasi sheegeen in hanjuubaad ama handadaad xoogan qaarkood ay si toosa ola kulmayaan ee dhanka baarlamaanka iyo weliba dhanka kenya kwanza sida markaasi ay sheegeen waxay sheegeen in hadda markaasiisan daacad iyo sidoo kale xornimo aysan ka jirin gudaha baarlamaanka iyadoo sidoo qaarkooda markaasi loogu kala handada weliba kuwa markaasi ka tirsan kenya kwanza waa sida qaar ka mid a xildhibaanada ka tirsan azimiyo loomoja ay ku sheegayaan sida wargeyska bogiisa sagaalaad saaka uu qoray wargeyska the standard waxaa markaasi maxkamadda la geeyey dhegeystayaal ilaa waxaa markaasi la geeyey xildhibaanada iyo sidoo kale waa madaxa baarlamaanka waa afhayeenka baarlamaanka moses watonkula kimani chungwa oo ah madaxa aqribada baarlamaanka majority leader andirito registra political parties gabadha xusaaran qaybta diiwaangelinta xisbiyada iyo sidoo kale waa osoro oo markaasi majority web iyo sidoo kale sabina chege oo nominated si magacaabisa kusoo gashay dhegeysta kuwaasoo markaasi sheegeen inay waa dabcan inay markaasi doonayaan inay waxaa markaas lagu eedanaya ama leeyihiin ama ay sheegeen in ay markaas xeerka iyo weliba waa qeybkama xeerka u degsan ee loo yaqaan wax political policy inay markaas hadda ay ka baxayaan waxaana kulankan waa dabcan xildhibaanadan iyo sidoo kale madaxa qaar ka mid ah kuwa political registrar ama diiwaangeliyaha iyo sidoo kale madaxa waafayeenka baarlamaanka dalka sheegeen inay markaasi ay sidoo kale taageersaneen sidoo kale qaab election ah waa dabcan shakhsiyaadka markaasi ka tirsanaa xisbiyadii azimiyo oo ka baxay kuna biray qeybta kenya kwanza waxa markaasi sharciga ku qabo waxa markaas la ogolyahay waxay markaas u sheegeen ama ay ku tilmaameen in dabcan waa afayeenka baarlamaanka uu janjeero dhanka dhinaca kale iyadoo sidoo kale hantidaad xoogan lagu saarayo gabadha markaas lagu magaabo aaniniritu oo markaas waa u weyn ama maamusho qeybta markaas xisbiyada ee diiwaangelisa dhegeystayaal waxaana markaas la sheegay in formilaga ee hadda markaas la raacay inay tahay mid aan weligeed la maqlin oo markaas la sugayo wixii markaasi maanta ka dhici doono oo laga doonayo bal waxa ay qabto ama guddiga doorashooyinka xududaha ibc ay ka qabaan shakhsiyaadka markaasi kusoo galay ama sidoo kale dabcan ka tirsanaa xisbiyada markaasi kala duwan oo hadda waa xisbiyada markaasi kala duwan haddii xisbi ka baxayaan nidaamka u degsan iyo weliba waxay markaasi guddiga doorashooyinka ka qabaan halka qaarkood ay sheegeen inay sohorstaagaan arrimahaasi si dabcan ay arinta u soconin waxay tani ay imaanaysaa kadib markii muran fara badan iyo dood fara badan ay ka dhacday xisbigii talada markaasi hayi jiray labadakuntodobayotobankii waa xisbiga jublii oo markaasay sheegeen in hadda markaasi hogaanka u hayso gabadha lagu magacaabo samina jege taasoo hadda taageero xoogan keenayso kenya kuwaza iyo sidoo kale moses otongula oo ah afayeenka baarlamaanka iyo sidoo kale madaxa aqibada baarlamaanka ee majority leader kimani ijungwa waxaana tani ay imaanaysaa kadib markii madaxweyne uhuru kenyatta ay ku tilmaameen ama sidoo kale lagu tilmaamay in hadda uusan ama xubin ka aheen ama ka ahayn xisbiga jublii waxaana ay hadda sabina jege muran dood fara badan ay ka dhex taagantah xisbiga iyadoo qaarkoodna ay sheegayaan inay aqoonsan yihiin mise aaminsan yihiin mise weli ay ku daba safan yihiin madaxweynihii hore dalka uhuru kenyatta halka qaarkoodna ay sheegayiin inay markaas hadal maqlayaan gabadhaasi sabina jege oo si magacaabisa kusoo gashay baarlamaanka kuna soo gashay xisbiga azimiyo la umoja dhegeysa misbeysiga azimiyo la umoja sida wargeeska bogeesa si didaad saaka u qoriyo waxaa wargeeska dhegeystayaal saaka uu qoraya ama uu ka hadlaya rajada ah in rajada ah in markaasi kountiyada dhegeystayaal ee hadda ay markaasi kala kulmeen dabcan dharbaaxo xoogan dhanka wasaaradda maaliyadda national treasure waxaa loo yaqaana dhegeystayaal ee markaasi laga jaray markaasi waa qaar ka mid a lacagaha loogu talagalay ama loogu qoondin jiray dhanka caafimaadka waa tan hadda dabcan ka haysato huleysada faraha badan ama muranka faraha badan iyadoo horaan markaasi lagu eedeeyay in kenya kwanza ay markaasi dooneysa inay maamusho ama sidoo kale gacanta ku dhigto caafimaadka ama wasaaradda caafimaadka ee hadda markaasi hoosmato kountiyada ama revolutionka ah dhegeystayaal oo lagu talagalay in qarashaadka ama lacagaha kountiyada ay markaasi ayaga bixiyaan kadib dood fara badan iyo sidoo kale cabashooyin fara badan oo ka timid dhakhaatiirta dalka iyo sheegeen inaysan ku qanacsaneen ama sidoo kale raalli ka aheen iyadoo intooda badanna ay ku tilmaameen in lacago fara badan ay kaga maqan yihiin kountiyada oo sidoo kale san ka soo gelin halka uu madaxweynaha markaasi nafsadiisa ku qanciyey in arrintan markaasi dib u egis lagu sameyn doono si ay markaasi loola soo wareegi lahaa dabcan waa siday dowladda markaas ula soo wareegi lahayd mar kale qaybta markaas daryeelka caafimaadka ee dhakhaatiirta ay markaas qarashaadka ama lacagaha mishaarkooda ay ku bixin lahayd taasi ay qaalidhaan xoogan ka muujiyey kuna sheegeen inay markaasi xukuumadda ay faragelinayso kountiyada oo markaasi ay tahay sida dastuurka uu qorayo in hadda lagu maareeyo ama lagu wado wargeyska ayaa buuggiisa labay tobanaad iyo saddexiy tobanaad isagana saaka qoraya dhegeystayaal waxaa dabcan cabsi fara badan ay ka dhalatay iyo welwel fara badan kadib markii koob iyo afartan caruur ah oo iskuulka sare waa iskuulka markaasi secondary akhrisanaya dhegeystayaal oo u dhow boodarka ama xuduudda d r c waa dabcan maleeshiyaad markaasi ay weerar xoogan ku qaadeen qayb markaasi argagixiso ah oo ka ku dileen koob iyo afartan arday oo iskuulaha markaasi ka baranayay waxaa markaasi ardadan ee u dhashay wadanka uganda oo xuduudda ay la wadaagaan d r c taasoo walaac fara badan hadda laga muujiyey laguna sheegay inay tahay masiibo oo markaasi lagula kacay caruurta ay wax markaasi ka baranaya iskuullada iyadoo hadda markaasi la garanayn sababta weerarka loo soo qaaday iyo weliba ajendaha iyo qorshaha markaasi laga lahaa in iskuulka weerar lagu qaado laguna laayotiro markaasi carday ah gaaraysa koow iyo afartan waana dhibaatada hadda markaasi ka taagan xuduudda uganda iyo d r c sida markaasi weerarka ay kusoo qaada maleeshiyaadkaasi oo dabcan dhinaca xoogan ay weerarka isku hayaan dhanka dowladda uganda iyo sidoo kale d r c ilaa hadda lama caddo sababta weliba dhibaatada ka dambeysay iyadoo waalidiin fara badan ee hadda la murugsan yihiin xaaladda iyo weliba musiibada kasoo gaartay weerarka ardada lagu qaaday koob afartanka ah arday ay halkaasi ku dhimatay dhegeystayaal waxaa halkan wargeyska sidoo kale uu qorayaa dhegeystayaal iyadoo dabcan faahfaahin saaka halkan wargeysku ka bixinayo oo ka hadlayo dabcan waa dhibaatada iyo shakahowla waxaa halkan leeyahay in dabcan mr paul mackenzi taageerashiisa dadka markaasi isaga aaminsana ay markaasi la xabaalay oo xog markaasi xukuumadda ama dowladda wakhtigaasi ay ka haysay oo dhibaatada markay ka dhacaysay iyadoo qaarkood xitaa markaasi loo gooyey waa warqadaha dhimashada waa warqadaha death certificate kuwa loo yaqaana dhegeystayaal loo gooyey xitaa warqadaha ee qaarkood la arkay waqtiyada markaasi intay arrintan aysan soo shaabixin ama sidoo kale bannaanka imaanin in xog fara badan laga hayay ama looga ogaa taasoo markaasi ka gaabad xoogan kaga imaatay dhanka dowladda iyo sidoo kale gaabad kaga imaatay waqtiyadii ololihii markaasi lagu jiray oo inta badan mashquul fara badan waddanka uu ka jiray taasi ayaa keentay in hadda sababta loo soo saari waayey xaqiiqada rasmiga dhabta iyadoo markaasi ay sheegeen inay jiraan jiifaf iyo sidoo kale inay jiraan ciidamada booliska halkaasi ka howlgalo iyadoo jiraan kooxda markaasi dowladda la shaqeysa ee sare ee markaasi loo yaqaano sirdoonka ee dalka ee national intelligence service kuwa loo yaqaano niis dhegeystayaal ama muqaabaraadka xubtaqaana dhegeystayaal waxaala fara badan ayay hadda isbiirsanayaan iyo sababta markaasi wax looga looga qabanwaaya heerka inta tirada hadda markaasi gaartay laga doonaya in ay xakamayso dowladda hadda ayaa la sheegay in gacan bir ah markaasi cid waliba loogu qaban doono cid waliba si qaldan ama fikrad qaldan markaasi ka dhaadhiciso bulshada ama dadka waxaana sheegeen in hadda dowladda sida wasiirka amniga gudaha uu ku sheegay in aan markaasi la soo saari doonin mise uusan ku neegsan doonin hawada bannaanka ninkaasi dhibaatada geystay ee paul magesi xitaa haddii markaasi maxkamadda ay soo sidayso uu sheegay in dib mar kale loogu celin doono xabsiyada ay dowladda dhegeysa sida wargeyska buugiisa sideedaad uu qoraya saaka wargeyska daily nation eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bay dhegeysanaysaan saaxiiba dhammaantiin subax wanaagsan aroori suuban waxaan filayaa si wacan oo wanaagsan inaad kusoo wada kaakacdeen xaaladaha iyo jawiga inay markaasi sidoo kale aada u degan yihiin dhegeysta waa sidee deegaankaada maxaa laga hadalahayaa maxaa ka cusub maxaa inta badan aada isla dhex maraysaan oo deegaanadiina tuulooyinka iyo xaafadaha iyo weliba magaalada macounty aad ku sugan tahay ka cusub dhegeysta qadka telefoonka saaxiibada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka telefoonka ugu hore ee saakan u daafurayo aan ka xumaay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowaan asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu saaq mursal soo dhowow
saaq mursal aadan ahaye waa nabad walaalow waa halkee
waa isyolow waa soo laabatay
waa soo laabtay a haye
markaasoo isyoloon baryana xalay nabadaan ilaahayna keenay meeshaan joogaa maxaa la hadalhayaa maxaa soo aragtay maxaa la soo cajabtay hadalhaynta ugu weyn saxir bararka waay meel la aadaa la garan la'yahay haye
wax kastaba cirkaan isku shareereen mhm
ilmihii baaba iskuulka laga soo fiijiyey haye
waa kaasoo waxaan samaynaan garan lahanay ilaahay samada lacagaa noogu soo daadiyo oo oo
aamiin
waa ku wareernay waa ku salaamay yuusufow adigii inti kula halmaasho waa tahay aada mahadsan tahay aan waranu leeyahay qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaale asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow waa maclimow xagar dheer ii waran aabbo macansaytiin oo aan fiicannahay maclimow ka waran xagar dheer ah intaad ka warqabto nairobi alxamdulilah
xagar dheeri nabad baa lagu soo kacay aabba macaan ilaah baa mahadleen nimc weyna intii bogto allaha caafiye ma maqashaa haye intii dhimatay allahu naxariisto ilaahu intii dhib qabto allah ka qaado waalidiinteenna ilaahay dembigooda allah cafiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xigaha kale qadka telefoonka soo dhowo walaale
asalaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow
andho walaalo isha waa ay safeeta walaal waa fiicana bangal ka waran
alxamdulilah bangal waa la iska fiican yahaa wax dhib ah ma jiro haye
wallaahi hadal haynta waa uun maciishadan kor usii baandhaynayso ma ogi wax kaloo la sheeghayo oo hadda dhib ah mhm
ma jiro wax markii hade hoos usii socon lahaana wax walba wax baa lagu sii kordhiyada un la guraayo haye
marka allahaa jiraa kolba gaalkan isaga siduu rabo isagaa garani laakiin annaga ilaahay umaan baranaynaa ilaahay umaan ku xiranaha dad muslimiin baa nahnaayo aad baa umaadsantahay eshiya shukran xigaha khadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow halo salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu maryam cabdullaahi oo bambaaso ka soo wacaysa maryama soo dhowow ambaaso ka waran
alxamdulilah aan fiican laakiin maqalka idaacadan u hungaryahan ha waa tahay waa la hagaajinaya insha allah
bil iyo barmo maqlin codkeeda waa tahay maryam way mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow
waa dhaway subax wanaagsan walaal soo dhow halkaa ku sugan tahay waa tahay waan ka gudbaya xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan walaal halkay ku sugan tahay
waa qordheer burbur county buldheera ka waran buruburu
xaafada burbur sacadka gaadiidka hadalaynta sida ilaahay ugu talagalay haya
waa la iska saacayay markaan macaaday dhammaan dhegeystayaasha waa idin salaamay markaan waxaan leeyahay ummadda ilaahay ka cabsigeeno oo tobankan biro bisha arafada waxaan leeyahay isagaa ha laga faa'iidaysta hala soomo ilaahay ha laga cabsido oo dikriga ha la badiyo oo xusuusta ilaahay ha la badiyo meesha waxyaalaha qaarkood oo maalayacliga oo yacni oo sheekeysada oo meelaha bakoorada inta la qaatay ama naaga ay sheekeysanayeen waxaa dhaanta iyadoo subxaanallah subxaanallah subxaanallah waa bixamdihi subxaanallah rabbi subxaanallah waa bixamdihi subxaanallah alcadiim oo dhahda maxaa yeele alla subxaana watacaala idin dembigaadiga dhaafa markaan wabilay tawfiiq wallahu aclam
star f m soo dhow subax wanaagsan halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu waan ku salaam walaal waa ismaaciil madhow madhow ka waran
maasha allah madhow meesha ka jirna waa alxamdulilah haya
wax dhibaato ma laha xaaladda waa okay aad iyo aad star f m subax wanaagsan soo dhowow salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
subax wanaagsan waa howlo bilo kama guro haye
markaas alxamdulilah labadaa ku abarisanay mhm markaa jirku iska degan yahay ilmaha iskullaha dugsiyaa loo qadaray alxamdulilah aada loo caafimaadsan yahay mhm star f m subax wanaagsan soo dhowow
waa dhawaa salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
maasha allah maa naxariistanaad waa iboolgaray ka waran
wallaahi naxariista ilaahay aan qabna intaanba soo kacayna xamaalanayna dhib ma qabna alxamdulilah ilaahay iimaankaa nagu sug abaaryaa ii dayna wixii ilaahay nasiiy allah noo daawa iimaanka allah nagu sug caafimaadaan ilaahay ka baryaynaa insha allah shukran star f m subax wanaagsan soo dhowow salaamu calaykum yuusuf bakat waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu waaku salaam waa cumar khiyaaro joogmaalin madhara ka waran mandheera
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan aan waa berisanay ilaahay nabadgeliya waana siiyey jawigana aad ayaad u degan yahay macnaa waxaa waye ganacsigii wax walbana waa loo dareeray marka dhammaan dhegeystayaalka ku xiran star f m kulli waa salaamaya maxamuud daahir dhaqane iyo adiga busaacig waa salaamaya shukran walaal aad baad umahadsan tahay star f m subax wanaagsan soo dhowow Walaal su- star f m subax wanaagsan soo dhowow halo halo walaal waan ku salaamaya magacaaga
m shabaxsan guri waa yuusuf bakar baa ku salaamay shukran soo dhowow ka waran mm shabax waan fiicannahay walaal macaan alxamdulilah cababarya nabad baa lagu beriyey isguulaha saaka waa isniin waa loo kala dhaqaaqay ilaahay si uu u talagalay arrimaha ku kala socdaan ma garatay haye
marka waxaa weeye haddaba guusha istaa soo hoyatay annaga inoo soo hoyatay dhegta unbaan ku haynay mhm
hambalyaan leeyahay hambalyaan leeyahay hambalyaan leeyahay star f m ha guulaysato ha guulaysataan leeyahay shukran qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga
wax labadiis walaal waan ku salaamay in badan shukran
jeer alxamdulilah nabad ayaan ku agbarasnaysa waa wax dhibaato mala alxamdulilah waxbarashada waa la aaday goobihi ganacsi waa la furay alxamdulilah nimca alxamdulilah amniga ilaahay baa mahad iskale dhageystayaalka adeeg walaal soo wanaagsan shukran walaale star f m subax wanaagsan soo dhowow
waan dhawaa yuusuf oo subax lamid ah kuleeda magacay ahaan bishaara sawti mandheeraa kusugana intaan mhm
haddee alxamdulilah walaalkii qaali halkaan kusuganahay maasha allah jawi aada iskaga deganyahay alxamdulilah mhm
dhammaan asxaabta waxaan leeyahay dee starfm ku xiran subax la-aana wanaagsan yuusuf oo adna walaalkiis waxla ku wacnateen shukran aad baad mahadsantahay qad dhegeystaha khadka telefoonkan sina goor warkiis deeji subaxnimaad maqli doontaan laakiinse axwada qaadka teleefoonadan siinaya iminkan ayagana se kusoo kaakaxeen kuwa bariistay maqalka waxyaalaha deegaanada iyo weliba xaafadooda tuulooyinka laga hadalhayo dhegeyste waa sidee deegaankaada maxaa ka cusub maxaa laga hadalhayaa walaal soo dhowow subax wanaagsan wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga ka waran
alxamdulilah dealkaa kusuganhay aadan iskiyaa gureystay dhammaan asxaabta muslimiinta oo la ilaa ilaa ay yidhaahdo waxaan leedees wax wanaagsan oo wacan sidoo kale walaashay hani bishaar oo hadda qadka sii bixisiyeen waxaa leedees wax wanaagsan shukran aad baad umahadsan tahay waa tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada qadka teleefoonadan siinaya iminkan sida tooska telefoonka ama doonaya inay ka qayb qaataan saaxiibada subax wanaagsan walaale soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waxaan hore usii tahay soo dhowow ka waran xaaladda waa fiican alxamdulilah nabad baan kusoo baysanay alxamdulilah lug baa laga hayaa mm
odaha xilaan jooge mm
ilaahay lugtiga cafiyo aamiin
Ah, waa caafimaadaysa ilaa idankiisa dhegeystaasi dabcan way mahadsan yahay saaxiibayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal saaxiibada qaadka teleefoonadan siinaya intaan warka la gaarin ayaga markaasi eh, cariir fara badan dareemaya arkaya walaal soo dhowo subax wanaagsan walaalaan ku salaamaya magacaaga halkaa ku sugan tahay
xasan ramo jawe raamo ka waran alxamdulilah baa alxamdulilah anaa waan ku daran haye maasha allah ilaa mahad baa ka fiicana mhm
dadka caafimaad
waa tahay uu mahadsan yahay xigaha qaadka telefoonka soo wax wanaagsan soo dhowow
asalaamu calaykum yusuf bakar wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu rashiid kumwani
rasiid burmaandi wiyaango soo dhowow
waa fiican walaal nabad baa jirta aad baa loo ficiyay qabowgow jarmaawo jarmoobel aa la ficiya saaid baa loo ficiyay walaalkay haye
otherwise waan iska roonaa inan walaalkay oo tuulxaaji madheera joogaas wiil wiil ugu dhaca ugu dhintaan maqlay allah allah sabir iyo imaan kasii maalde shukran aamiin star f m subax wanaagsan soo dhowow halo asalaamu calaykum mandera no stress no stress soo dhow saaxiib
waa dhawaa ilaahay waana berisay alxamdulilah wax qayla ma maqal haye tobanka damb- tobankan galnayna ilaahay annaha ku cibaadaystaa naga dhigo aamiin kuwiis cafiyana allaha naga dhigo Mhm.
Eh, inta xadka aadina xadka kuwa ka aqb- ka aqbal allaha naga dhigo ma garat shukran in badan ku salaamahay adeer maasanid egaha qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum yuusuf bakar wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
alxamdulilahi rabi alcaalamiin afka xaaji buulajida afka xaaji buulajida ka waran
buulajida alxamdulilah waxbarasho waa loo dareeray alxamdulilahi rabi alcaalamiin alxamdulilah ilaaha mahad leh mhm hadalhayntana sixir baraka uma hadalhayna maana ubasiiga kara kacay aad iyo aad Baan ku salaamaya.
shukran saaxiib afka xaaji uu mahadsan yahay kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka iminkan si toos a inoogu bilaabanayo saaxiib taariikhdu saaka waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha juun sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal maalin isina xaaladaha guud ee waddanka ayaa diiradda ku saarnaa ama ku eegnaa dhegeystayaal waa waxay lihi markaasi ugu dambeeya dhanka siyaasadda waxaali markaasi ugu hadal haynta badan ee aadka loogu hadalay waddanka ayaa mar waliba dhegeystayaashaan la wadaagnaa si ayagana markaasi wax badan ay u ogaadaan sidoo kale ay ula socdaan xaaladaha guud ee waddanka waxyaalaha ka socda ugu dambeeya waa maalmaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcaha oo inta badan aan ku kala egno waxyaalaha mar waliba joogtada noqdo ama sidoo kale soo cusboonaado hadday tahay dhanka siyaasadda hadday dhanka- hadday tahay dhanka dhaqaalaha hadday tahay dhanka amniga dhegeystayaal iyo weliba hadday tahay waxyaalaha arrimaha bulshada ugu xiisaha badan iyo sidoo kale gobolka waqooyi bari maalmaha khamiista iyo sidoo kale talada arrimaha gargaarka biniaadamada iyo qaxootiyada halka khamiistan aan sidoo kale diiradda ku saarno kuwa eegna dhegeystayaal arrimaha qoyska barnaamijka waxaa saa keenay daadin anigoo ah yuusuf bakada dhegeystal adigana oo ku mahadsantahay dhegeysiga la socodka iyo xulashada idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari barnaamijka dhegeystayaal intuu socdana adigana xubin ama qeyb ay markaasi kaga noqon doontaa si aragtidaada fikirkaada uga dhiibato qodobada markaasi saaxiibada miiskan usoo saari doona doe bahraale ka noqda dhegeystayaal mar waliba waan iga mahad celinaynaa saaxiibada sida quruxda badan mar waliba u joogteeya sidoo kale marna aan iskaga badan idaacadda star f m saaxiibada ku sugan nairobi waa hal ibar shan dhibic sagaal kuwa mombaaso waa hal ibar saddex dhibic shan gaarisa dhanaab ee xeryaha qaxootiyada tanarifa iyo masalaani waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal haddii aad ku sugan tahay wajeeri habasweene waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera baled xabo suufta banisa raamu lafey waxaa inaga dhegeysanayaan dhegeysta sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho haddaad ku sugan tahay sagaashan toddoba dhibic ibir haddii aad ku sugan tahay isiolo iyo balanbala iyo meeru iyo madogaashi waa hal ibir laba dhibic saddex warsaabi haddaad ku sugan tahay iyo mooyaale waa siddeetan toddoba dhibic toddobo halka sidoo kale saaxiibada sida aalada live streamka ama sidoo kale onlineka ay nagala socon karaan www star f m co k barnaamijka saaka dhegeysta waxaan ku maqli doontaa mise ku dhegeysan doontaa hadduu ee bahraali ka noqdo
kitanda na, na meza hii ya kutengenezwa hapa Shibuya hapa kura barua yao umesoma hao ambao wanataka kazi barua yao umesoma Am- ama ama ni aje waa dabcan madaxweynaha dalka william ruto iyo weliba xaaladaha siyaasadda dhegeystayaal ayaan barnaamijka saaka diiradda ku saari doonaa iyo weliba wejiyada cusub ay markaas imikan yeelan doonaan waxaa la sugaya waa maalinta berito keliya dhegeystayaal haddaba maxaa dhacaya maxaa sidoo kale maxay tahay fariinta markaasi maalinta shalayta uu diray iyo sidoo kale fariinta ay dirayaan mucaaradka dhegeystayaal waxaasoo dhan waxaa markaasi laga horsugi doonaa maalinta berito madaxweynaha dalka william ruto ayaa markaasi uu ballan qaaday ama ballanqaad markaasi ka dalbaday ama sidoo kale sheegay xildhibaanada inay meelmariyaan baajeedka ama waa sano maaliyeedka labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka muranka faraha badan dhaliya dhegeystayaal oo inta badan hadda sare loogu qaaday canshuuraha ama lacagaha canshuuraha dhegeysta si uu asaga ku sheegay madaxweynaha inay tahay inay tahay waa inay tahay mid markaasi dhaqaalaha wadanka wax looga qabanayo loogana bedelayo maruu shalay ku sugnaa kakameega ruto waxa uu markaasi sheegay in sagaal trilyan oo lacagta dalka kenya ay dabcan deen ahaan usoo qaadatay oo dabcan dowladihii hore ama dowladii hore ee usoo qaadatay taasi keentay in xaalada adag ee hadda dhaqaalaha wadanka xeerkan ama heerkan soo gaarsiiyey inay tahay dhaqaale wadanka waa dabcan heerkan soo gaarsiiyey inay tahay lacag deymo fara badan laga soo qaaday wadamada kale ay gaarsiisan sagaal trilyan madaxweynaha waxa uu markaasi sheegay in hadda ay tahay markaasi in dhaqaalaha ka hadda la doonaya in lagu kabo isbedel iyo weliba canshuur iyo allabari si markaasi xaaladda waddanka dib ay ugu soo noqoto balse uu sheegay in hadda tan laga soo kabsan karin waxa uu sheegay in muddooyin ay qaadan karayso laakiin uu sheegay in xukuumaddiisa isbedel xoogan iyadoo uu adeegsanayo mise waa siduu hadalka u dhigayay uu adeegsan doono in isbedel dhanka canshuuraha wax uu kaga dhimo sidoo kale uu ku keeno sidoo kale kaga kaftoomo lacagta deymaha faraha badan ee wadamada kale markaasi laga soo amaahanayo waxa uu sheegay in qaylida iyo buuqa markaasi azimio la umoja uu fariin markaasi u diraya ama kugu booriyey in azimio la umoja one kenya coalition inay markaasi hadda warqado u qorayaan xildhibaanadooda taasoo markaasi ku boorinayaan inay iska indhatiraan sidoo kalena aysan taageerin biilka maalinta brito baarlamaanka la geynayo si ay markaasi u waasixiyaan waxa uu sheegay in markaasi hadalka ay iska dhaafaan isagoo dabcan hadal diiran u dirayo xildhibaanada waa qaybta markaasi zimio lamoja inay iska fogaadaan qorshe oo dabcan hagitaanka la hagayo oo markaasi hogaamiyaashooda ay hagayaan balse kusoo biiraan kenya kwanza si dhaqaalaha iyo xaaladahan wadanka markaasi ku sugan wax kaga bedelaan waxa uu ka dalbaday inay sidoo kale taageeraan biilka maalinta berito la dhigi doono baarlamaanka kadib markii maalmo lasoo dhaafay uu wasiirka maaliyadda uu halkaasi ka hor akhriyay kuna sheegay inay tahay waxyaalwaa dabcan lasoo dabcan waxyaalo qaar ee markaasi ay ka mid yihiin dhanka guryaha badeecadaha wadanka markaasi soo gelay kuwa markaasi ka baxay dhegeystayaal iyo weliba wax soo saarka gudaha ay sheegay in hadda ay tahay in isbedel lagu keenayo si dhaqaalaha wadanka wax looga bedelo dhegeystayaal ruto ayaa markaasi sheegay in markaasi xildhibaano qaar ama siyaasiyiin qaar uu ku sheegay isagoo taasi ula jeedo one kenya waa dabcan azimio lamoja one kenya party oo sheegay in warqada ay markaasi xildhibaanadooda u qorayaan taasoo ku amrayaan in aysan taageerin finanska biilka ama labada kun laba labaatanka hoosana maaliyadeedka labada kun saddex labaatanka labada kun afar labaatanka uuna markaasi ay ka dalbanayaan ama ay sheegeen inay sidoo kale aysan xaadirin kalfadhiga waxa uu sheegay xildhibaanada inay markaas warqadahaasi akhrinayaan iyadoo tan markaasi shacabka iyo weliba dadka markaasi soo doortay dabcan dadkooda aysan akhrinaynin warqadahooda balse ay ayaga diiradda saarayaan xisbiyada markaasi ay kusoo galeen hadda waxa uu sheegay in laiskaga fadhiyo sidii markaasi wax looga qaban lahaa xaalada heerka wadanka uu hadda gaarsiisan yahay sidoo kalena loo fiirinaha qaabka iyo jihaynta wadanka markaasi u sahli karto in dhaqaalaha wax looga bedelo waxa uu sheegay in tani markaasi aan lagu gadmi dabcan waxaa sida madaxweynaha uu sheegay in waa sida xildhibaanada markaasu ka codsanayo in tani ay markaasi u akhriyaan si hufan iyadoo markaasi aan la siyaasadaynin sidoo kalena mucaaradaynin balse uu sheegay in isbeddel ay tahay mid markaas u ifinayso dhaqaalaha wadanka sidoo kale isbeddel ku keeni karto in cid walba markaasi mas-uuliyaddeeda iska saari karto sida wadamo qaar uu soo xushay ama uu ku sheegay inay markaasi ku canbixeen daqli aruurinta sidoo kale bixiyaasha canshuuraha hadalkiisa uu markaasi diiranaa sidoo kalena uu diiradda ku saaray sanaamaaliyeedka labada kun saddexiyo labaatanka labada kun afariyo labaatanka ayuu sheegay inay markaasi tan labaad ee noqon doonto asbuuca ee markaas ugu dambeeya hadda laga doonaya in xildhibaanada ay qalinka markaasi ku dugaamise ay u codeeyaan madaxweynaha ayaa markaasi tani ku sheegay inay tahay mid markaasi looga ballanqaada xildhibaanada ama sidoo kale ay ku beelmariyaan biilka oo hadda markaasi taagan ama la doonayo dabcan in codadkooda ay markaasi ku taageeraan balse handadaad iyo weliba cagajugleyn aysan markaasi aysan ka ama hujubaad aysan ka dhex jirin gudaha baarlamaanka waxa uu sheegay in hadda ay markaasi cadaadis xoogan ayaga nafsadooda kala kulmaan dadka markaasi soo doortay oo markaasi ku sheegaya in biilka markaasi ay qaaroo dabcan biilka markaas ay u arkaan in hogaamiyaashooda ay markaas waa dabcan oo dadka iyaga matalayaan u arkaan inay markaasi ku saxantay waa siduu isaga hadalka u dhigaye balse qaarkood u arkaan inay ku qaldan tahay markaasi ay diidi karayaan oo inkastoo uu sheegay inay wadanka markaasi dimuqraadiyad haddana ay ka jirto laakiin weli waxaa markaasi la sheegayaa in markaasi xanxan gudaha baarlamaanka ay ka dhex jirto taasoo lagu hantada qaarkood kuwa ka tirsan kenya kwanza oo ayaga markaasi u arkaa in si qaldan loo maareynayo si qaldanna ay tahay ina markaas wax looga bedeli karin sanamaaliyeedka labada kun saddex labaatanka labada kun afar labaatanka waxa ay sheegayaan in hadda ay dabcan qorshaha ay markaasi tahay mid wax kabedelka hadda wax kabedelka wadanka hadda ay tahay mid sanad maaliyeedkan iyo weliba hadda la akhrinayo iyo weliba canshuurahan ay noqon doonto mid markaasi gudaha wadanka kusoo dhexlaaban waa kusoo dhexlaaban doonto waa siduu hadalka u dhigay madaxweynehe qorshaheenu waxay tahay in markaasi aan kordhino waxyaalaha gudaha markaasi laga soo dhex saaro anagoo markaasi doonayna inaan kasoo horjeysano sidoo kalena aanan kaga kaftoonno waxyaalaha wadanka markaasi lasoo geliyo xildhibaanada waa in baarlamaanka maalinta berito ay meelmariyaan waa in maalinta markaasi ay egaan waxyaalaha markaasi aan u danaynayn waxyaalaha markaasi aan u olooleynayno iyo halka taageerada markaasi aan kaga raadsanayna dadkana si markaasi loo helo tiro markaasi waa tiro dhalinyaro markaasi shaqalaan ah wadankan hadda markaasi ka haysato waxa uu sheegay mid fudud ayuu markaasi usoo qabtay dabcan weli markaasi ma u danqatay oo ma u fiirisay in dadka markaas ee hadda dhibaato ay haysato oo weliba dhaqaalaha wadanka hadda markaasi ka taagan ee sixirbararka wuu isweydiisay isagoo markaasi su-aal weydiinaya xildhibaanada qaban markaasi simiyo lomoja sheegay in dadka markaasi soo doortay ee hadda xaalad adag markaasi ku jiraan dhaqaalo xumo ay ku jiraan laga doonayo in biilkaasi wax looga qabto iyadoo loo maraya habka canshuur aruurinta dhageystayaal taasi ma qiratay oo wuxuu leeyahay waa nasiib darre haddii markaasi nin xeerdejiye aad tahay mise xildhibaan aad tahay oo sidoo kale dadkaada waxba aanan ka warqabin iyo weliba halka wax looga keeni karo waay tan markaasi laga doonayo in dabcan aqwa baarlamaanka maalinta berito ay fiiriyaan xaaladan wadanka markaasi ku sugay kuna sheegay inay tahay dhibaatada iyo mugdiga faraha badan in looga bixi karo daqli aruurinta ama lacagta canshuuraha dhegeystayaal waxa uu sheegay in xaalad adag wadanka markaasuu soo maray kaqanay timaada dowladihii mise xukuumaddii hore wadanka ee hogaaminaysay uhuru kenyatta iyadoo markaasi sheegay inay tahay in xaaladaha iyo weliba lacagta deymaha faraha badan wadanka la geliyey in hadda markaasi kasoo kabsan layahay halkudhig ayuu sheegay markaasi qorashaha ee kenya kwanza inay tahay sidai markaasi uga badbaadi karayso sidoo kale u kaftoomi karto lacagta laga soo qaadanayo mise laga soo amahanayo wadamada kale u sheegay in hadda mid kale ama deen deen kale markaasi lagu gudi karin sidoo kalena dulsaari karin iyadoo tii hore markaasi aan la iska bixinin isagoo faahfaahin markaasi ka bixinaya xukuumaddiisa ee markaasi sheegtay inay hadda xaalada dhaqaalaha markaasi dabadheeraatay oo sidoo kale hadda markaasi waa cilaaqaad iyo xiriir kale markaas waa cilaaqaad iyo xiriir kale markaasi la gelayaan wadamada sida jarmalka iyo canada iyo sidoo kale wadanka maraykanka si markaas loogu abuuro shaqo abuurin waa shaqo abuur markaasi gaaraysa hal milyan oo kenyaan ah oo markaasi dhalinyaro ah si markaasi ay xaaladahooda waa xaaladahooda iyo nafbadbaadintooda dhegeysta macnaha markaasi loola jeedo in shaqaa markaas looga raadi wadamadaasi kuna sheegay in ay markaasi hagaagi doonto daqli aruurinta iyo sidoo kale lacagta markaas inkamka markaasi soo geli karto dalka ay noqon karto mid heer sare ah dhegeystan ee sanadkii wuxuu tilmaamay hadda in markaasi qorshahan isbeddelkan keliya laga doonayo in dhaqdhaqaaq xoogan laga sameeyo gudaha oo sidoo kale noqoto mid wadanka markaasi gudihiisa isku kaf dabcan ka kaftoomi karo sidoo kale heli karo dhaqaalaha ee markaasi laga aruuriyo taasoo ku sheegay in wadamo fara badan ay ku caalamaaleen sidoo kalena ay ku caanbaxeen sheegana ama ay sheegeen inay tahay mid hadda aan la gaari karin dhegeystayaal waxa uu sidoo kale ka dalbaday dadka inay arrintan markaasi dabcan arrintan ay soo dhaweeyaan iyadoo loo fiirinayo mustaqbalka fog waxa markaasi laga dhaxli karo iyo wax markaasi laga heli karo markay imaato xaaladaha dhaqaalaha iyo daqli aruurinta iyo canshuuraha dhegeystayaal isagoo maalintii shalaytu madaxweynaha markaasi qirtay in xaaladda hadda wadanka ay aad u adag tahay sidoo kalena sixir bararka ay sare u tahay balse uu sheegay in bilaha soo socda xalkeeda la heli doono inkastoo qaarna markaasi ay aada u dhaleeceeyeen arrimaha iyo weliba qorshaha markaasi madaxweynaha weli uu ku adkeysanayo ee dhaqaale aruurinta iyo canshuuraha iyadoo waxba uusan ka qabanin dhaqaalaha wadanka dhegeystayaal azimiyo la umoja ayaan iyadana maqli doonaa dhegeystayaal mise dhegeysan doonaa bal ayagana waxaala markaasi hadda ay qorsheynayaan waxaala markaasi ay abaabulayaan iyo waxaa markaasi hadda inkastoo laakiin isagana sidoo kale uu ka hadlay madaxweynaha uu sheegay in arrintan ay dabcan waa in arrintan markaasi ayagana ku taageeraan laakiin taageeradaasi iyo codsigaasi maalinta madaxweynaha markaasi waa maalinta shalayto codsigaasi u diray azimiyo la umoja ma ka aqbali doonaan iyagoo sheegeen in dibadbax markaasi xoogan ay qaadi doonaan kuna sameyn doonaan arrimahaasi ayaan wada fiirin doonaa dhegeystayaal hadduu ee bahar ali ka noqdo adigana qeybaha dambe ayaan fursad kuu siin doonaa si aad aragtidada fikirkaada saliimka u dhegeys dabcan uga soo saarto iyo waxa kaaga bixi iyo halka markaasi eed wax u jeedaan iyo meelaha markaas ishaada iyo fikirkaada iyo weliba sida siyaasad ahaan wax markaas aad oga fiirin karto qofka dhegeystay aday haddana dhegeysanaya waxa kaaga baxay codka madaxweynahan waad maqli doontaan dhegeystayaal bal markan aan soo qabto dabcan adeega qaybta barnaamijka ah ganacsi ma leedahay ganacsigaagu maqatoor ma ugu jiraa in internetka uu qalqalgeliyo sida maalwaya hadadaadaha internetka imailka khiyaanada ammaanka nambarka sirta safaricom sequia viber internetka ganacsiga ayaa markaasi ku garab taagan safaricom business sequia viber ee ganacsigaaga waxau markaasi ku xaqiijinayaan inay sugi doonaan xiriirkaaga ama xiriirka internetka si aad markaas adigu noqoto qof ka horeeya dadka kale taasoo ku dheertahay inaad markaasi kusoo bandhigato qiimeynta qatarta internetka waa qatarta internetka ee ganacsigaaga meherada ayay markaas imaanayaan si ay markaas u hubiyaan oo kala teliyaan isbedelada u baahan tahay si loo sameeyo si aad si buuxda markaas u noqoto mid badqaba la saaxiib maantaba internetka vayba oo xawaaro sarreeya la isku hadlayn karo oo sugan oo aad ka helayso laga bilaabo ilaa saddex kun bishii oo bishii aad ku bixin karayso laguna xirayo ruudka iyo sidoo kale lagu rakibayo si bilaash ah waxaan bixinaysaa xirmooyin kala duwan oo loogu talagalay xawaaraha ilaa n g b p s hal internet waa hel internet ammaan ah oo viber ah isku xir ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business haddaba lah ka shabakada safaricom www business safaricom co k waa tahay dhegeystayaal bale goorrow waxaad maqli doontaan war wixii dalka dibadda naga soo gaaray sagaalka subaxnimo dhegeystayaal saaxiibayaal naga dheeraan dhegeystayaal arrimo fara badan ayaan dhegeystayaal aan wada eegi doonaa adigoo qaybaha dambe sidoo kale fursadaan kuu siin doona dhegeystayaal si aragtida fikirkaada aad uga dhiibato saaxiibayaal waroo dhegeystayaal saaxiibadan qaadka telefoonada siin doona laakiin markan aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal safaricom had iyo jeer waxay u taagan tahay inay markaas qanciso macaamiisheeda isla markaana ka xaqabtirto adeegyada ee aadka ugu baahan yihi macaamiisha qaaday waxay ku keentay goomo waa go waa go mantly dhegeystayaal oo waa dabcan waa gomoka na go mantly oo macmiisha u oggolaanaysa inay helaan qiimaha lacagtooda ama xakameynta qarashaadkooda iyagoo oo wi- dabcan weli haysta xorriyad doorcon oo ay qofka uu ku dooran karo haddii ay rabaan dhanka wicitaanka fariinta gaaban ama de- sida data bundle ee adeeg internetka dhegeystayaal waxaaba intaasi dheer dhegeysan in gomoka gomantri lagu guuleysanayo abaalmarino kala duwan ilaa hal milyan oo qof markaas uu ku guuleysanayo bil walba waa hal milyan oo shilinka dalka ayaa qofka markaas uu ku guuleysanaya qof walba oo guuleysta sida aad si aad u iibsato adeega gomoka na gomantri waxaad ga- qaraacaysaa star five four four four hash ama xidig shan afar afar afar gees ama waxaad markaasi booqanaysaa abka my safaricom si aad maanta uga mid noqoto guuleystayaasha abal- am- abaalmarinta qiimaha leh markaas la siinayo dhegeystayaal gomatly waa mida markaasi haddii aan kuu sharaxo sidoo kale aan kuu bidhaamiyo haddii markaasi inta badan maalintii aad kaar gashan jirtay telefoonka mise dhata banal aad gashan jirtay mise dhanka fariinta gaaban aad gashan jirtay hadda shirkadda safaricom waxay ku leedahay waxaad waxaasoo dhan jiblaysan kartaa bish hal mar ayaad ku shubanaysaa inta markaasi adiga wicitaankaada aad ku xakameyn karto aad mise aad ku wadan karto dhegeystayaal dhegeysta bal ka waran waxaad iibsanaysaa adeega gomantly adigoo gurigaaga joogo kadibna nasiibka ku siiyey hal milyan waa qof waliba iyo dadaalkiisa laakiin waxaa qof kale leeyahay waxay ku xiran tahay in qofka uu asaga bishii uu gato amase intaas qofka uu ku guuleysan karo ilaa waa la kala dabcan waa dabcan way dadku way kala dadaal badan yihiin eh adiga markaas guuleystana waa noqon kartaa maxaad ku qaban lahayd ma guri baad ku dhisan lahayd waxbarashaad ku aadi lahayd ma baabuur ayaad ku iibsan lahayd ama dukaan ayaa markaasi wax ku gashan lahayd mise aad ku kordhisan lahayd dhegeystayaal waxaa kaloo lagu guuleysanayaa ilaa toban kun oo shilinka markiiba m pesa lagu soo gelinaya iyo weliba adeega internetka waxaa ku geliyey mashquulka kaarka baa iga dhammaaday iyo sidan iyo ii soo geli iyo sidan howlahan baa dhacday iyo walaal igu soo celiya kaarka shanqari dabcan telefoonka shanqadhiisa maqlaysaa iyo howlo kale aan loo joogin internetka ma haysato ma haysata horta iyo weliba fariinta ma deri karta safaricom waxay ku ku leedahay waxaasoo dhan waxaa- waa laga gudbay oo hadda waxaa la marayaa walaale ay- in aad markaasi telefoonka kaarkaada bishii aad hamar ku shuban karto dhegeysa si dhabna markaas aad u hadli karto si dhabna markaas aad u kaftami karto adigoo welwel iyo cabsi markaas isan ka qabin leedahay dabcan kaarka ama iga dhammaadaa ama ama iga go-aa waqti xun adigoo maraya dhegeysta habeenkii baad wici kartaa maalintii ayaad sidoo kale wici kartaa saacad waliba wici kartaa daqiiqad waliba soo kacdaa wici kartaa waxaa keliya ku xiran tahay inaad markaas ku shubato gomantly oo kaarka bisha ah dhegeystayaal oo qofka ku shubanayo qof walba waa guuleystay dhegeyste adiga haddii dhegeysanayo duurka ku sugan adiga hadda xoolahaada la jiray adigoo meheradaada ku sugan mise adiga baabuurkaada iminka dadka markaas uka ah, da- dabcan ah, shaqada iskaga jira oo dadka kala qaadaya dabcan guuleysta ayaad tahay si aad u iibsato adeega gomoka na gomantly waxaad qaraacaysaa star five four four hash ama xidig shan afar afar afar afar gees ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si aad maantaba uga mid noqotid guuleystayaasha abaalmarinta ah ee qiimaha badan la siinayo bal ka waran dhegeystayaal waxyaalaha markaasi qofka inta waa dabcan qofka inta badan wuxuu dareenayo uu haddana markaasi gacanta uu ku dhigo waa waxa markaasi la- aan la heli karin dhegeysta oo maanta aad haysato inaad markaasi iska jimcaysato waqti weliba waa dabcan waa waqtiyada sida qofka jimcaha uu iskugu taxadaro ama qofka maskaxda ugu hayo in xilli hore uu masaajidka uu sii aado bal ka waran adigoo dadkaada markaasi la hadli kara leedahay war maanta ina kaxeeya oo soo wada jimcaysanna oo halkaas iskugu nimaano laga yaabaa inaad fariin hal fariin aad u wada qori karto dhammaantood mise hal wicitaana wada gelin karto warga dhegeysta adiga gomantry iyo shirkadda safaricom waa sida ah, waxaa lagu leeyahay waa si adiga markaas ka dhigata maanta ku bir oo ku raaxiso oo kaarka dhegeystayaal s- gasho oo bilaha ah ka kaftoon waxaa markaasi labaatanka shilin kontonka shilin hal mar aad gashanayso sidoo kale uu kaa dhammaanayo daqiiqado fara badan lagu siinayo oo bishii markaas isku maarayn karto adigoo dadkaada ehladaada qaraabadaada iyo dadka markaasi miiga ba- ba- baad- dabcan miiga joogo aad la hadli karto iyo weliba kuwa maga- markaasi magaalada joogan ayagana ay la hadli karaan waxaaba intaasi kuusii dheer saaxib dhegeyste in adeega gomantry ay ku heli karaan telefoonka casriga ka faa'iideyso adeega shirkadda isgaarsiinta safaricom ee gomantry waa adeega markaas aad ku helayso wicitaan adeega internetka iyo fariinta gaaban qof waliba waa guuleyste si aad u iibsato adeega gomokana gomantry waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si aad maantaba uga mid noqotid guuleystayaasha abaalmarinta qiimaha badan ee markaas la siinaya dhegeystayaal idaacadda star f m codto gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan dhegeystaasida barnaamijka aad ku maqlayseen waxaan ka hadlaynay diiradda ku saarayna iyadoo madaxweynaha markaa oo madaxweynaha dalka uu ku boorinaya xildhibaanada in maalinta berito ay markaasi taageeraan beelka sidoo kalena ay saxiixaan iyadoo markaasi uu uga digayay mucaaradka in aan markaasi ay carqaladeynin sidoo kalena buuq ay wadanka markaasi lagelin iyadoo sheegay in hadda wadanka uula daaladhacayo dhaqaale xumi oo sidoo kale aysan iska xakameyn karin dhanka dibadbaxyada asagoo ka codsaday in arrintan ay dib looga dhigaan ruto ayaa markaasi u sheegay in dabcan uu doonayo sidii markaasi xukuumaddii kaga horreysa iyaga ay markaasi moi kibak in ay doonayaan in ay markaasi wadanka ay waa dabcan slogankii ee ahaa kulipa ushuru ni kujitegemea oo markaasi ay ahayd pay taxes for the self reliance waxaa loo yaqaana dhegeystayaal in qofka markaas uu ku bixin karo dabcan canshuuraha wuxuu sheegay in hadafkaasi hadda ay markaas u muuqato in isbeddel lagu keeni karo iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq dhaqaale celin ah wuxuu sheegay in hadda markaas shaki cid waliba aysan ka qabin in wadanka uu hadda xaalad dabcan uu la ilayo ama sidoo kale uu haddaba ku sugay in markaasi la xaraasho ay wadamo kale markaasi ay xaraashaan waa sidoo hadalka u dhigay kadib markii sagaal trilyan oo lacagta deen oo lacag markaasi trilyan ah oo sagaal gaarayso wadamo fara badan iyo sidoo kale bangeela kala duwan laga soo qaaday ilaa hadda markaasi aan la bixinin waatan markaasi haddaan ka murugoynayno waatana markaasi haddaan dhaqan ahaan inaan markaa rabo inaan meesha ka saaro si markaasi aan oga kaftanno dhaqaala wadamo kale markaasi laga soo qaadayo iyadoo dhaqaalahana wadanka markaas uusan ka dhex muuqanin dhegeystayaal waxa uu sheegay in hadda keliya markaasi lagu badbaadi karo sidoo kale loo heli karo nidaam wax markaasi looga qaban karo dhanka canshuuraha keliya wuxuu sheegay in hadda taasi ay ka wada hadleen sidoo kale ay ka wada arrinsadeen asaga iyo sidoo kale wasaaradihiisa ama wasiiradiisa iyo sidoo kale xogayaasha ee kala duwan ee markaasi dhanka dhaqaalaha waxaana ay keli markaasi isku arkeen una muuqato sidii markaasi dhaqaalaha wadanka wax looga bedeli karo u muuqato in canshuuraha wadanka loogu korro dhegeystayaal waa badeecadaha markaasi soo gelaya waa agabyada markaasi kala duwan ee wadanka soo gelayo iyo sidoo kale kuwa markaasi ka baxayo inta badan uu sheegay inay noqon karto mid laisku celcelin karo waxa uu sheegay in hadda keliya laga doonayo in xildhibaanada taasi ay meelmariyaan oo baasmariyaan maalinta berito iyo kalfadhi markaasi yeelan doonaan kalfadhigaasoo cid waliba markaas ay kasoo qeybgelin doonto inkastoo laakiin sida markaasi madaxweynaha uu sheegay ee warqado markaasi ay qorayaan qeybta markaasi mucaaradka azimiyo lamoja kuwaasoo doonayaan inay markaasi carqaladeeyaan sidoo kalena kasoo horjeestaan biilka waxa ay sheegeen in warqadahaasi dhammaan ay ka turjumayaan sidii markaasi looga soo horjeesan lahaa biilka sidoo kalena muran iyo buuq qaylil mahareey dabcan waxaayaalo fara badan oo hareyn kara baarlamaanka ay markaasi doonayaan inay ka sameeyaan sidii isbuucu hore ay sameeyeen waa siduu hadalka u dhigay waa waqtigii markaasi dooda ay socotay waxaa markaasi ka codsaday inay markaasi joojiyaan foodada sidoo kalena aqbalaan nidaamka markaas isbedelka iyo weliba tillaabada hadda la doonayo inay markaasi ku dhaqaaqdo xukuumadda waxa uu sheegay inay markaasi aysan jilaq aysan u siinin madaxdooda sarsare ee azimiyo lamoja balse ay u naxaan ama sidoo kale u dirnaxaan dadka markaasi soo doortay iyadoo taasi uu ugu madax salaaxayo xildhibaanada kale ee markaasi azimiyo lamoja waxay wacad markaasi azimiyo lamoja ku mareen haddii markaasi baarlamaanka ee maalinta brito laga awood bato sidoo kalena ay sheegeen inaysan markaasi raalli aysan ka ahaan doonin waxayna sheegeen inay iskugu imaan doonaan dibadbax hoogan oo looga soo horjeeda nidaamka meelmarinta ee sanad maaliyaedka madaxweynaha ayaa markaasi sheegay in hadda isbedelka keliya la doonayo in wadanka wax looga qabto dhaqaalaha isbedel loogu keeno iyo sidoo kale in canshuuraha loo maariyo qaab wanaagsan sida markaasi xukuumaddii ayaga kaga horreysay ee ahayd moy kibaki dhegeystayaal isagoo arrimahaasi ka hadlayo bal madaxweynaha markan aan dhegeysano dhegeystayaal muxuu arrintan ka leeyahay waa sidee markuu dadka markaasi uga waramayo xaaladda iyo waqtigan hadda markaasi la joogo ee cakiraa dabcan dhanka dhaqaalaha ee aada hadda indhaha iskugu haysto dowladda ah ama xukuumadda dhegeystayaal wuuna sidoo kale sheegaya in xalkeeda ay tahay in cashuur keliya lagu xallin karo laguna sixi karo laguna bedeli karo dhegeystayaal balse uu ka codsanaya mucaaradka in arrintaasi ay markaasi fooda iyo qayli aysan ka dhigin sidoo kalena ay ku bedelin arrin markaasi xasaasidii xamaasadeeda ay ku keeni karto xaalad markaasi sugnaansho la-aan ah dhanka dhaqaalaha dhegeystayaal waana had markaasi sheegay sida isaga uu ku tilmaamayo inay ka go-an tahay in lagu maarayn karo dhanka daqli aruurinta wadanka dhegeystayaal
nyinyi mnataka tuendelee hii barabara ya kwenda kwa mnada ama tuendelee ile ya kibaki ya kusanya ushuru na wakenya wenzetu eh, si, simple hakuna stori mingi mi nauliza nyinyi kakame nauliza nyinyi Kakamega, mna- mnasema tuende barabara hiyo ya kuteleza ya kwenda kwa madeni ama tukusanye ushuru kila mtu alipe? Si tukusanye ushuru kila mtu alipe, ama mnasemaje? Ndio jambo la pili nataka niulize nyinyi pia, kwa sababu sitaki mseme ya kwamba ati mimi nafanya sijui. Hapana, lazima tuelewane. Tumekubaliana? Nimesema vile vile hakuna haja ya sisi kama Kenya tunaenda tunaagiza simiti. Watoto wetu wanahangaika barabarani kwa sababu hakuna nafasi ya kufanya kazi kwa factory yetu, kwa sababu simiti tumetoa sijui nchi gani. Nimesema wale wanatoa simiti nje walipe ushuru, kwa sababu tu- tuko na uwezo ya kutengeneza simiti yetu tukitumia watoto wetu wapate ajira. Tunaleta samaki mpaka kutoka China, imagine. Nimesema watu ya kuleta samaki kutoka nje wapotee, Tutatenge- tutavua, tutavua samaki zetu hapa, ama namna gani? Furniture ati kitanda na, na meza hii ya kutengenezwa hapa Shibuya hapa ama ni wapi hapa eh? Eh? hapa hapa. Sasa wewe Kamala, mi nataka nikuulize my brother, yani sasa kitanda inaweza kutengenezwa hapa Kakamega na vijana wetu, meza, kiti, tunaenda tunaagiza kutoka China. Kweli sio? Ni ujinga ama, ama inaitwa nini? Ndio nimesema wale wanalete viti sijui fanicha kutoka India sijui kutoka China sijui kutoka wapi walipe ushuru. Tuko na vijana wa kutosha Kenya, wameenda kwa Polytechnic, wameenda TVET, wanaweza kututengenezea fanicha katika taifa letu la Kenya. Kwani iko makosa hapo? Sijui kama tunaelewana. Nimesema wale watu wa kutengeneza chuma, wale mnalete chuma kutoka nje ambayo tunaweza kutengeneza hapa Kenya, tuko na vijana wanaweza kutengeneza chuma yetu, nyinyi mtalipa ushuru if you insist ya kulete hizo vitu kutoka nje. We will do it in Kenya, ndio ajira ipatikane kwa watoto wetu, ama namna gani? Sasa mi nataka niulize nyinyi, tuelewane bani, sasa tuelewane. Sasa hawa wabunge Tuesday wako bunge, wapige kura, wapitishe ama waangushe. It's just as simple as that. Mi nataka nijue kama wewe ni mbunge, wewe unaenda kupiga kura ati tuendelee kulete fanicha kutoka nje, watoto wa hapa Kakamega wa, wa, wa, wa, waendelee kung'ethi hapa, hakuna kitu wanafanya ama unaenda kupiga kura ati samaki iendelee kutoka sijui wapi, watu, vijana wa Kenya wakwame, ama unaenda kusema ati simiti itoke nje, sijui chuma, sijui nini, vitu ambayo tunaweza kutengeneza hapa Kenya. Ah, bana, ah, bana, bana, bana. Sijui kama tunaelewana, tuko pamoja. So my friends, yani hii maneno tu ni wazi namna hiyo. Wacheni Kiingereza mingi nini nini, oh, sijui nini, sijui umeandikiwa barua na sijui chama gani wewe unaandikiwa barua na chama na hawa wenye waliku, wali, uh, hawa wenye walikupatia kura barua yao umesoma Ha- hawa ambao wanataka kazi barua yao umesoma Am- ama ama ni aje ama ni namna gani eh soma barua ya wale watu wamekuajiri my friend na hawa watu wamekuajiri wanataka ajira si ndio na sasa niwaulize ya mwisho kwa sababu nafikiri ama niendelee, wacha niseme ya mwisho. Sasa nataka niwaulize, kwa sababu hii dunia iko na maneno. Sasa mimi rais, hawa wabunge, gavana huyu em, eh, huyu prime cabinet secretary, hii watu wote MCS, sisi tuko na mshahara. Nani kutuandika kazi? Nani kuandika kazi sisi? Si ni nyinyi ndio mnatuandika kazi? Mshahara yetu inalipwa na nani? si nyinyi ndio mnalipa mshahara yetu. Sasa tukisema 3% ya mshahara tunalipwa, tunalipwa na hao wananchi, tutoe 3% ili tuwe na housing, vijana milioni moja wapate ajira. Mtu unakwama na 3%, kwani hata una utu?
waa hagaag dhegeysaan saad maqlaysaan waa khudbadii amase hadalkii madaxweynaha dalka william ruto oo markaasi kaga hadlayay xaaladaha wadanka markaas iminkan uu ku sugan yahay iyo sidoo waa tan iyo markii dabcan wasiirka maariyadda khudbadiisu markaas khamiistu aynu soo dhaafnay uu ka jeediyey baarlamaanka dhegeystayaal iyadoo maalinta britana dhegeystayaal xildhibaanada ay u ballansan yihiin in qodobadaasi waxaali markaas wasiirka wasiirka maaliyadda uu halkaasi ka jeediyey iyo weliba qodobadii markaasi meelaha dabcan xasaasiyadda faraha badan ay ka taagan tahay ma ka jirto ay markaasi ka doodi doonaan britana markaasi loo kulansan yahay in ay markaas qalinka lagu dugadhigay salmaystay loo kala codeeyo waxaa markaas madaxweynaha hadda ka dalbanaya in kuwa mucaaradka iyo sidoo kale kuwa mucaaradkan ahayn dhammaan ay markaas usoo wadajeystaan sidii lagu taageeri lahaa biilka ee sanada dhegeystayaal wasiirka ndungu uu halkaasi ka jeediyey khamiis aynu soo dhaafnay dhegeystayaal iyadoo noqotay mid markaasi uga hadalha inta badan halka sidoo kalena mucaaradka ay hadda ku adkeysanayaan sheegeenna in markaasi la aqbali doonin ama la dhegeysan doonin qudba dabcan aan la dhegeysan doonin ama sidoo kale aysan taageeri doonin waxaana ay sheegeen inay iskaga bixi doonaan maalinta berito mise sidoo kale aysan xitaa kasoo qeybgeli doonin kulankaasi dhacayo oo lagu meelmarinayo dastuurka waa lagu meelmarinayo biilka labada kun saddex labaatanka labada kun afar labaatanka isla mariidka dhegeystayaal ay markaasi ku shaqeyn doonto sanadka soo socda ama sanadka markaasi xukuumadda sanad weliba saddex heerka markaas ama dastuurka dalka markaas u dhegaya dhegeystayaal waa dood hadda markaasi ka taagan dhegeystayaal uuna ku sheegay madaxweynaha in markaas aad loo siyaasadaynayo wuxuuna ku sheegay in markaasi aad loo burburinayo wuxuu ku sheegay in markaasi dabcan la horstaaga dabcan ay doonayaan inay is horstaagaan qaybta kale markaasi mucaaradka sidoo asaga hadal ku dhigay madaxweynaha khudbadiisa maalinta shalayta uu ka jeedin akauntiga kakameega waxauna uu sheegay in hadda markaasi ay ka dayaan dabcan dibadbaxyada oo markaasi ay iclaamiyeen mucaaradka sheegeen kadib ay sugayaan maalinta berito bal kulanka iyo waxyaalaha markaasi baarlamaanka kadhici doono iyo dhanka markaasi u dhici doonto dabcan waa dhanka u dhici doonto taageerida iyo sidoo kale meelmarinta haddii markaasi tirada rasmiga saxda ay kasoo baxdo baarlamaanka ee lagu taageero saasay ku dhaqangelaysaa kuna meelmaraysaa dhegeystayaal uuna ku shaqaynaysaa haddii markaasi canshuur meelo kala duwan lagu soo rogay haddii aan lagu soo rogin iyo haddii markaasi dowladda dhexaad ay ka dhigtay canshuurada dhinacyada kala duwan saasay markaasi ku dhaqangelaysaa ilaa markaasi isbedel kale ee uu ka imaanayo ama markaasi lagaga bedelaya dhegeysta sida markaasi dastuurka wadanka markaasuu dhigayo hadda ayaa markaasi madaxweynaha uu leeyahay dabcan in markaas tusaale usoo qaato wadamo aad u tiroon sida wadamada malaysia iyo sidoo kale singabur waxa uu sidoo kale madaxweynaha sheegay in wadanka wadamada markaasi canada iyo jarmalka iyo sidoo kale wadanka maraykanka ee heshiis iyo ilaaqaad markaasi ay doonaya ay la saxiideen oo markaasi la doonayo in loo shaqageeyo dhalinyaro fara badan oo gaaraysa ilaa hal milyan oo halkaasi ka shaqeeyaan dhegeystaan si markaasi u yaraato xaalada shaqa la-aanta wadanka markaasi ka taagan kuna sheegana in markaas la heli karo sanadkiiba ama anyuli markaas lacagta aruuriyaasha ama daqliga markaas dhanka canshuuraha dadka dibadaha markaas loo safrinayo gaaraysa ilaa iyo afar bilyan sida markaas asaga ku tiri madaxweynaha waxa uu sheegay in hadda isbedel markaasi xukuumaddiisa oo doonayso inay ku shaqeyso waxaa maqlayseen khudbadiisa madaxweynaha dhegeystayaal inuu sheegay in nidaamkii hore ee markaasi xukuumaddii mwai kibaki uu doonayo in markaas dib usoo celiyo uu sheegay in aan looga bixi doono dhibaatada iyo xaaladaha iyo sixir bararka oo inta badan soo noqnoqo dhegeystayaal wadanka iyadoo sidoo kale eedeen uu dusha uga saaray ama uga tuuray xukuumaddii markaasi uhuru kenyatta uu hogaaminaya kadib markii heshiis markaasi ama gacanqabsi markaasi dhexmaray raila odinga waa siduu asaga markaasi ku eedeynayee sagaalka trilyan oo ay markaasi diin ahaan loo soo qaaday ayuu sheegay in wadanka markaasi ay mugda ku gelisay sidoo kalena xaalad adag ee markaasi dhaqaale xumo ay gelisay dhegeysar kuna sheegay in hadda markaasi ay doonayaan in xukuumaddiisa ay kasoo kabsato taas oo sidoo kalena oo ku sheegay in waddo kale aan loo qaadi karin ama sidoo kale deen kale aan dabcan la duldhigi karin mase la dulsaari karin xukuumadda hadda jirto balse uu sheegay in keliya looga baaqsan karo looga heli karo looga bixi karo in markaasi lacag markaasi la aruuriyo uu ku sheegay lacagtaas inay noqon karta dhanka canshuuraha dhegeysta waa lacagaha markaasi xukuumadda ay markaasi sheegtay in shaqaalaha dowladda laga qaadayo iyo weliba waxyaalaha markaasi gudaha laga soo saarayo iyo sidoo kale in waxyaalaha markaasi dibadaha kasoo gelaya wadanka iyo weliba kuwa u baxayo ayuu sheegay in dhammaan ay noqon doonto mid markaasi si saxa loo jaangoon doono si saxna markaasi loo wada soo aruurin doono si looga baxo xaaladda iyo sidoo kale sugnaan la-aanshuhu ay hadda markaasi wadanka ku keentay dhanka dhaqaalaha iyadoo dhaqan dhaqaale wadanka horaan uu aada uga fiicnaa hadda ee markaasi mugdi ee dabcan lagu tilmaama inay gashay iyo sidoo kale in markaasi la goonna yahay waxyaalihii dadka markaasi aada u isticmaali jireen mise ay aada u isticmaali jireen mise ay awoodi layihiin dhegeystayaal ee markaasi kamid tahay sida sonkorta sidoo kale kamid ah saliida waxaa sidoo kale kamid ah soorta mise ugaalida waxa u taqaanaa dhegeystayaal iyo weliba waxyaalihii inta badan ee aadka markaasi shacabka ama kenyaanka ay aada u isticmaalaan halka sidoo kalena hadda lagu sheegay in ay markaasi meelaha meelaha dabcan ay ka cabanayaan ee qeyb markaasi ka tahay dhanka shidaalka oo boqolkiiba dowladda ay ku dartay lix iyo toban horaanna ay ahayd sideed boqolkiiba hadda lix iyo toban ay ka dhigtay qaab canshuureedka oo maalinta berito qalinka ay ku dugi doonaan xildhibaanada mise ay dabcan u gacan u gacan qaadi doonaan oo markaasi ka mid tahay inay taageerayaan mise inay taageeri doonin berito ay la koloogaan doonaan dhegeystayaal haddii biilkaasi uu taageero maxaa dhacaya qaybta markaasi azimiyo waa halka markaas iyadana dabcan laisweydiinayo oo laga hadlayo maxaa dhacaya maxaa isbedelaya haddii markaasi dabcan ay soo baxaan ama ay taageerada markaas lagaga bato qaybta markaasi biilka ee sanad mariidka labada kun iyo saddex labaatanka labada kun afar labaatanka dhegeysteen waxay markaasi wacad ku mareen ay sheegeen in ay markaasi wadada dib ugu soo noqon doonaan sheegi doonaan inaysan taageeri doonin in sidoo kalena ay dibadbax joogta ay sameyn doonaan si markaas loogu wiiqo loona yareeyo xaaladda iyo weliba waxyaalaha hadda markaasi xukuumadda ruto ay wato ku sheegeen inay tahay mid markaas sidee doonto ay xukuumadda dadka shacabka ka dhiganayso dhegeystaan waxayna sheegayaan in hadda tani ay noqon doonto mid markaasi dhammaan dadka shacabka ay xaadir u wada yihiin ama sidoo kale loo joogteyn doono sidoo kalena qaarkood ay sheegeen in xitaa xildhibaanada qaar aysan aadi doonin baarlamaanka mise kalfadhiyada ilaa markaas isbedel xoogan si deg deg ah dhaqaalaha wadanka hadda markaasi ka jiro ka taagan in isbedel lagu keeno haddii taasi waxay dhici weyso maxaa dhacaya dibadbaxya isku diyaareen laakiin maalinta berit maalinta shalay isagoo uu ka hadlay madaxweynaha william ruto wuxuu sheegay in markaasi laga yeerayo dibadbaxyada iyo weliba handidaadaha ee markaasi ay ku cabsinayeen xukuumadda balse uu sheegay in markaasi looga ka wada shaqeeyaan sidii markaasi dhaqaalaha wadanka wax looga qaban lahaa looguna soo celin lahaa si cid waliba ay markaasi uga faaidaysato wuxuu sheegay xildhibaanada in markaas dadka ay soo doorteen ay markaasi ugu adeegaan balse shakhsiyaadka dabcan siyaasiyiinta wuxuu ku sheegay shakhsiyaadka xisbiyada markaasi ayaga gacanta ku hay mise maamulayaan waxaa sida toos markaas ula jeeda kuwa markaas asimiyo lomoja raila odinga ee asxaabta kale ula jeeda in markaasi jilaqsan u sinin balse u danayaan dadkooda waa dadka markaasi uu sheegay in ayaga soo doorteen balse ay hadda laga doonayo inay markaas wuxu qabtaan balse hadal kale aysan ku shaqeynin haddaba taasian dhegeysta barnaamijka diiradda ku saarayna dhegeystayaal haddaba maxay tani oga dhigan tahay madaxweynaha in markaasi uu dhamcan ku booriyo xildhibaanada inay dhammaan wilmariyaan si markaasi looga kaftoomo looga baxo baahida iyo dhibaatada iyo weliba dhaqaalaha oo hadda markaasi dabcan loo micimbido ama loo helo canshuur wadanka markaasi laga aruurinayo sidoo kalena dowladda dabcan ma iska kaafin kartaa arrimaha markaasi daqla aruurinta wadanka oo hadda ay sheegayso inay iska kaafin karto sidoo kalena isku sixi karto sidoo kalena lagu yareyn karo waa dhaqaalaha wadanka oo had markaasi aada u siliicayo sidoo kalena mucaaradka uu asaga markaasi ka dalbaday inay markaasi isan la buunbuunin sidoo kalena la siyaasadeyn arrimahan dhaqaalaha ma tahay mid markaasi meesheeda taagan dhegeystayaal oo hadda markaasi la buunbuuninayo mise markaasi in xaqiiqada dhabta markaasi ay ka hadlayaan mucaaradka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal maxay tahay sanad maliyeedkan biilka labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka markaasi aadka loo siyaas loo sidaas loo siyaasadeynayo sidoo kale loo bumbuuninayo ma tahay mid markaasi la bumbuuninayo waa su-aasha meesha ku jirta dhegeystayaal ma tahay mid markaasi dadka ay aada markaasi loo diidsinayo halka sidoo kale xukuumadda iyada markaasi sheegaysa in xal ay u tahay xalna u noqon karto in dhaqaalaha wax laga bedelo dhegeystayaal ma isqaban karaysaa labadaasi waa su-aalaha markaasi dhegeystayaal hadda markaasi aadka looga hadalhayo wadanka oo laisweydiinayo ma tahay mid markaasi wax looga qaban karo looga bedeli karo in dhaqaalaha wadanka dabcan lagu kabo laguna hagaajiyo laguna saxo dhanka canshuuraha maxay tahay sababta markaasi ma tahay mid markaas ayadana aada loo siyaasadeynayo sanad maaliyaedkan wadanka labada kun saddex labaatanka labada kun afar labaatanka dhegeystayaal sidaa markaas adiga ku xukmin karaysaa markaad fiiriso iyo markaad dhegeysato hadalada iyo sidoo kale markaad maqasho waxyaalaha aadka markaasi aada looga daraaseynayo looga hadlayo markay maato dhaqanka dabcan waa dhaqan dhaqaale ee wadanka hadda markaasi ka taagan ama dhanka dhaqaalaha wadanka ee hadda noqotay midda ugu hadalhaynta badan muddooyinkii lasoo dhaafay ama isbuuc mawduucyadee la soo dhaafay dhegeystayaal ilaa hadda markaas ay joogtay marxaladii ugu dambeysay maalinta berito ay xildhibaanada markaasi qaranka ku dugayaan dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan balqadka telefoonka dhegeysta ugu horesaanka barnaamijka noo daafuraya soo dhow walaal ku salaamaya magacaaga wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow walaal magacaaga qaadkuu ka baxay xigaha kale aan siiyo star f m soo dhow walaal magacaaga wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu qofka dhegeystayaal sacidana qadka ka baxda dhegeystayaal bal dhegeystaha kale aan siiyo telefoonka walaal soo dhow subax wanaagsan halo star f m asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu salaamaya soo dhowo waxaan joogaa magaalada mandheere waa dhowahay magacayga waxaa la dhahaa aadan cabdullaahi nostres ma garat haye
canshuur lagu daray oo xildhibaano ay ku duugeen qaranka ku duugeen horta xal ma haye
waxaan kaloo xal ahayn banaanbax joogta oo wadanka qalqalisa la geliyana banaa ma ahan asna xal ma aha
ani waxaan dhihi lahaa mas-uuliyiintan usoo sarreeya mucaarad ha aatay madaxweynaha ha aatay inta ka dhacaysa mhm wadanka xal ha loo raadiyo Hal- canshuurtan lagu sii darhayo halkan masaakiinta halkan laga dhaafo.
halkan muxuu noqon karaa madaxweynaha maqlaysa wuxuu leeyahay halka wuxuu noqon- aadanow halka wuxuu noqon karaa- aadanow Ah.
madaxweynaha wuxuu leeyahay eh, waxaan rabnaa inaan k- een iska dhaafno lacagaha wadamada kale laga soo qaadanayo balse aan noqoto mid gudaha lacagta canshuuraha aan ku kabi karno dowladda wadanka wuxuu soo maray abaar fara badan wuxuu la daala dhacayaa sixir barar haddii haddana hadda lagu kordhiyo cashuur lagu kordhiyo mhm meeshaas xal kama imaanayo dilad kala imaadaayo dal kala imaadaaba horta cashuurta in hoos loo dhigaa fiican ma garad haye si sixir bararkan looga raysta marka haddii cashuurta uu kusii darayo oo kuwan lama hadlayo uu leeyahay oo siyaasiyiinaya uu leeyahay isagoo laftiisa wuxuu egyahay dictatori ma garad mhm marka cashuur ah waa inuu ma- ah, ah, qolada mucaaradka madaxa u raariciyaa oo isla hadlaa oo saxafiis la fariistaa oo ay wada hadlaan oo qalinka wax khayr qaba lagu duugo oo wadanka la dejiya fiican mau kuwan hadday dhahan walbaana baxaynaa kuwan ay dhahan cashuurtan kusii daraynaa meesha waxaa lihi laba dib hadday darato maxaa waxaa- waxaa ku baabaaya caws ma garad haye marka waxaan dhihi lahaa shacabka yaan lagu ciyaarin wadankan yaan lagu ciyaarin hal la wada hadlaan dhihi lahaa si nabad ha lagu wada hadlo shukran saaxiib aadan uu mahadsan yahay inoo stress idaacadda star f m Hello.
soo dhow walaal magacaaga halow star f m yusuf waan ku salaamaya waa xamdi walaal magaalada mandheera soo dhowow
walaal horta haddii mar kasta la isla qabsado in isla qabsiga laga wanaagsan yahay ayaan u malaya anigoo niyad ahaantaydi mhm
canshuuraadkan la sheegayana dad gaar ayaa dana gaar ah kale mhm
danahaas ay kala yihiinna waxa waay nin kastana wuu fahmi karaa anoo haween ah hadda waan fahmi waxa waay doorashada soo socota hadduu ilaahay yidhaahdo in lagu galo mhm
keed baa loo dhigayaa lacagta ilan doorashada lacag bay u baahantay meeshaan qabiil laiskuma doorta lacag baa lagu doortaa qof mhm
qofka bini-aadamka wuxuu wax kugu qabanaya nimanka lasoo doortay baarlamaaniya ama xildhibaanka ama gafanayaasha ama sanataga lasoo doortay walaa lacag baan kusoo doorta aniga moo qabiilka ma ma aanan ku dooranin mhm haddaa lacag aad ku dooratana meesha wax ku yaalaba hade maba jiro ila marka horeba kuma aadan soo dooranin iyo wax u qaban karaa shacabka wax ma u qaban karaa aniga wax ma ii qaban karaa kun shilin baan kusoo doortay marka halkee iska soo galaya canshuurta iyo Marka kunka haddana hadalkaada Yusuf oo iga raalli oo walaal macaan kunkii marka haddana kariibkii kale kunkii aan siin lahaa waa inaan sii shaqeeyaa meel sii dhigo horta dadka sidaas ha u fahmeen dadka qaar waa doqomo wax ma fahmaan horta haye fahamkaa ka maqan aniga hadda waan fahmay nimanka ragga qaar wax ma fahmaan naagaha qaarna wax ma fahmaan anigoo hadda haween ayaa kasii faham fiican doorta kunta haddaan kuu sheego dabcan haye aragtidaada wey ii war meel dheer wax lagama fiiriya yusuf oo hor hoostaada wax laga fiiriya nin qodax ku taagan hadduu leeyahay qodax kuma taagna biyaan ku taagana wax suurtagal ah marna ma noqonayso maxaa ula jeedaa marka
waxaa anigeeda kolley waad ujeedaa lacagahan la aruurina laishahay sida laisu ahayso unba shanta sano horta ku dhamaanaysa runta haddaan kuu sheego Haye.
hadda wayba baxday toban bilood baan umaleeya ka badan mhm haddii la noolaysaan unbaa laisu ahaysanqabna ilaa nin wax loo qabsan shacab baan wax loo qabanin arday baan wax loo qabanin maamooyin baan wax loo waayeel baan wax loo qabanin marka waxaan dhihi lahaa kasoo jignaada waxyaalaha ay dhacaan annagana waan iskaga daadaahaynaa markasta una soo weydiya ilaa shanta sano laga gaaro insha allah biilan biidni illaahi kariim ilaa kunka shirin baan noo diyaarinaya adna in badan baan ku salaamaya
waa tahay idaacadda star f m soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu
kolkala waan ku salaamay shukran
waa axmed waxaad reer jooga axmed soo dhow saaxib walaal waan dhow yahay haye
aniga haddaan u gudagolo aragtidayda aha horta waan soo dhaweynaya canshuurta haye
Een, maxaa yeele wadankan haddii canshuur laga waayo aha
xololaasib buu iyo maaragtay iyo dhaqaale xumi buu gelaya aha
dowladdana maanta maxaa moodaa wadanka inuu shaqaalihii uu ku batay aha
meesha dhaqaale soo galahayn maarata shaqaalihii lacagta ay wala qaadanayaan dhaqaalihii wadanka aha marka shaqaalihii haddii laga gooyo canshuurta mhm wadanka wax weyn bay kusoo kordhinaysa canshuurta iyada aha
marka shaqaalaha keli maaragtay in loo daneeyo la dhaho maaha maaragtay lacagtay dhaqaalaha ee keli ha qaataan wadanka maaragtay waxyaalo fara badan buu u baahan yahay haye waxyaalaha faraha badan waa in laga fakiro maaragtay lagu soo celiyo maaragtay canshuuraha wadanka lagu soo celiyo dhaqaalaha dadweynaha iyo maarata dadka xoola dhaqatada iyo wadanka mhm in lagu soo celiyo hal rabaa dhaqaalaha ma garan haye marka aniga waan soo dhaweynaya arrintaas si fiican baan usoo dhaweynayaa wayna wanaagsan tahay baan ku leeyahay ani aragtidayda ahaan axmed waa tahay aad baa umahadsantahay axmedow star f m soo dhowow
اه السلام عليكم wcalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu soo dhow walaale
واندو ولا فاطمة نيروبي faaduma soo dhow walaale واندو واحد haye horta walaalow canshuur baa laga calacala dadkan haye laba shilin oo meel la saaran laga calacalo maba ahaynba aha qatar waxaaba tusudneenba kenya oo dhanba in la qaato haye
marka waxaa horta ninkan wuu iska hadla mooshiya deenka asad ma cune haye deenka hadda uu uu leeyahy waan liibayn asad ma cune haye laakiin muxuu eed asadana ma qaadana laakiin faaduma eed wuxuu ku saaraya xukuumaddii hore uu leeyahay madaxweynaha waa madax- ninkaas anaaba kuleykaas haye maxaa ku leedahay
waxaama leey inti waxa la aruuriyo intan oo deena la qaado xukuumaddii hore aruurisay haye waana la ogyahay sax
anu dhidhasho ini deen lamu lahaa baa lasoo dhahay horaanba aha
soo ma ahayn haye marka hadda waxaa way dadka deentaan iska bixine hanala wala saaro deentaan aqbalo laakiin qaab kale oo dabcan wax lagu xallin karo oo dhaqaalahana sidoo kale hadda lagu lagu xallin karo ma jirta miya oo ka ahayn in canshuuraha la kordhiyo in canshuuraha la badiyo
canshuuraha waa la badina ma garata la baday canshuuraha waxaa loo badina hadda dalkii deena lagu leeyahay waxaa way horsocod male waxaa way kenya hadda ninkan hoos uma dhigin horaanba oo maaragtay deenta asaga ma soo gelinin deenta wixii soo gelay waa lis aqaanaa tan kale waxaa way inta dawladda u shaqaynayso lacagta hadii lala wara jiro lacagta hadda lagu leeyahy c d f ka oo lagu ciyaari jiray ani ciyaaraan u aqaanaa waxaas lacagta c d f ka lagu sheegaayo horta wax lagu qaban jira ma jirto kaasey laga bilaabo waxoo dhan waxaa fiican maaragtay in laga wara jaro oo maaragta deenta si ay nooda bixi lahayd oo wadanka siduu usoo noqon lahay oo sidiis oo usoo noqon lahay waxaa way in la sameeyo laakiin tusaale waxaa loo soo qaadanaya sida madaxweynihii ayaga ka horreeyey ee mwai kibaki
marki baatiaba dhaaney hadda ay hadda isku mid ma ehe laakiin asaga wuxuu Mwai leeyahay Kibaki- aha marki baati markii uu maar soo dha uu haysto wadanka saan ma ahayn bismillaahi raxmaan raxiim haystaada danaysa Haye.
wadanka hadda meel halis dod buu ku jiraayo hadda ilaahay naga soo bixiyo hadda aad iyo aad waadumay mahadsan tahay dhegeystaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari weli dhegeysanaysaan saaxiibka qadka telefoonka ku jiraan siinaya walaal soo dhowow halo star f m waa tahay saaxiib ile markan aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waxaa markaas hadda lagu leeyahay dhegeysta safaricom had iyo jeer waxay u taagan tahay inay qanciso macaamiisha islamarkaana ka xaqabtirta adeegyada ay aadka ugu baahan yihiin haatan waxay markaasi ku keentay gumoko oo na- nago monthly oo macaamiisha ay u ogolaanayso inay helaan qiimaha lacagtooda ama xakameynta qarashaadkooda iyagoo weli haysta xorriyadda doorashada ee qofka um- uu ku dooran karo rabitaankiisa hadday tahay dhanka wicitaanka farinta gaaban ama sidoo kale data bundle ama internetka qofka waxa uu yaqaano waxaa intaas ku siray in gomoka nago monthly lagu guulaysanayo abaalmarino kala duwan ilaa hal milyan oo qof markaas ay ku guulaysanaan bil waliba waa hal milyan oo shilinka dalka qof waliba waa guulayste si aad u he- si aad u iibsato adeega gomokana gomantry waxaad garaacaysaa star five four four hash ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si maantaba aad uga f- noqotid guulaystaha abaalmarinta iyo qiima waa qiimo bad- iyo waa qiimaha badan dhegeysta bal ka waran waxaad iibsanaysaa ama aad iibsatay adeega gomantly adigoo gurigaaga joogo kadibna nasiibka ku siiya hal milyan maxaad ku qabsan lahayd bal isweydii waxa markaasi maskaxda iminka ku jiro waxaad dabcan ku- ku- ku tarsan ma ku tari lahayd mise ku qabsan lahayd waxaa kaloo loogu guuleysanaya ilaa iyo toban kun oo shilin oo markiiba mpesa lagu soo dhigayo mise lo- aad lagu soo gelinaya iyo adeega internet oo adeegyada kale internetka dhegeysta maxaad ku geliyey mashquulka kaarkii baa iga dhamaaday kaarkii baa iga gooyay iyo sidoo kale kaarka uu sii liciifaya waxaasoo dhan hadda waa laga gudbay oo dabcan dunidan way horumartay oo cid waliba waxaa markaas laga doonayaa in bishii hal mar ay kaar ay gadato iyadoo ay ka kaftoomayso kaarka labaatanka soddonka shanta shilin waxaasoo dhan la gelinayo safaricom waxay ku leedahay waxaasoo ka gudub walaale oo dhib ha badan ha isku keenin qof waliba waa guuleyste si aad u guuleyste u noqoto iibso adeega gomobkan ama gomantly waxaad qaraacaysa star five of hash ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si maantaba aad uga noqotid guuleystayaasha dhegeystayaal abaarmarino fara badan hel dhegeystayaal bal ka waran caano geel intaad soo iibsato warikowna aad ku darsato oo qacaad ka siiso qayb ka mid ah caanihii aad dhanto kistoo kusoo hartayna aad markaas mishaarida aad ku darsato intaad jimicsato ayaad leedahay war igu dhufo ninkii geeli jirihii uu ninkii geeli ii reecaya bal ku dhufo igu dhufo dhur uu dhacay halow hal daqiiqa ma aha wixii aad la hadirtay laba daqiiqa ma aha shan daqiiqa ma aha waxaa la hadashay ilaa iyo afartan daqiiqa wada sheekaysiga iyo xoolihii markaas dhegeysta ee ogow waxaasoo dhanna waxaa kuu suurtagelinaya kuu faa'iideynaya waa go mantly wixii markaasi shanta daqiiqa laba daqiiqa aad la hadli jirtay ma ahan hal saac oo dhan baad la hadli kartaa oo dhihi kartaa igu qabo hashi xayley ahayd hashi sidan ahayd hashi sidan ahayd waxaasoo dhanna waxaa ku sahlaysa internetka iyo sidoo kale kaarka ee markaasi go mantly ama kan bilaha ah aad ku shubanayso dhegeystayaal see camal dhegeyste waxaaba intaasi ku dheer in adiga gomantry aad ku heli karto telefoonka casriga ka faaideyso adeega shirkada isgaarsiinta safaricom ee gomantry waa adeega aad ku helayso wicitaanka adeega internetka iyo fariinta gaaban dhegeystayaal qof waliba waa guuleystay si aad u iibsato adeega gomo waa gomoka na gomantry waxaad qaraacaysaa star five four four hash ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si aad maanta uga noqotid ama u noqotid guuleystaha abaalmarinta qiimaha badan saaxiibayaal haddaba maantaba gado kaarkaada bish bilaha ah kaarkaada sidoo doonto aad uga hadli karto kaarkaada internetka wicitaanka waa dabcan wicitaanka iyo sidoo kale internetka u adeegsan karto dadka fariimaha gaaban adig ayagana isticmaala inta badan way isticmaali karaan saaxiibayaal waxaasoo dhan waxaa kuu sahlaysaa kuu fudaysaa shirkada isgaarsiinta ee safaricom dhegeystayaal aan kuugu dara dhegeysta haddii aad ganacsi leedahay mise meherad aad leedahay ganacsi ma leedahay ganacsigaaga ma khatar ma ugu jira inaa internetka qalqalgeliyo sida meel waaya hadadaadaha internetka emailka khiyaanada ammaanka nambarka sirta safaricom secure viber ee ganacsigaaga ayaa markaas ku garataaga safaricom business square viber ganacsigaaga wuxuu markaasi ku xaqiijinaya inaad sugi sugi doonaan ay sugi doonaan xiri waa xiriirkaaga internetka si aad markaasi adiga u noqoto qofka ugu horreeya dadka kale taasi oo ku dheer tahay inaad markaasi ku ay ku soo bandhigi doonto qiimeynta khatarta internetka ee ganacsigaaga sidoo kale lagugu xiri doono kameerinka aan miliqsanin ama c c t v-ga loo yaqaana wax duuba meheradaada ay imaanayaan si ay u hubiyaan oo kala ay kala teliyaan isbedelada u baahan tahay si in la sameeyo si buuxda markaas u noqoto mid markaasi dad qabo la xisaabta saaxiib la saaxiib maanta internetka viber oo ah xawaaro sarreeya la isku haleyn karo oo sugan oad ku helayso laga bilaabo ilaa iyo saddex kun bishii aad qofka uu ku shuman karo ruudka sidoo kale iyo weliba in markaasi qofka loogu rakibayo si bilaasha waxaad bixinaysa xirmooyin kala duwan oo loogu talagalay xawaaraha ilaa one g b p s hel internet ammaan ah oo af viber ah isku xiri karta ganacsiga oo aad ka helayso safaricom business haddaba ka hel shabakada ee www businesssafaricom co k dhegeystayaal idaacadda star f m utu gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaan dhammaantiin oo ku mahadsantahay sida qurux baad noo dhegeysanaysaan bal dhegeysaa qadka telefoonkan siiyo star f m soo dhow walaal magacaaga walaal soo dhowo ku salaamaya barnaamijka wala socotaan filaya asalaamu calaykum waalaykum salaam adan calisow soo dhowo
waxaa weeye dabtaada aduu reerimiyu u badan yahay meel ma gaarayso dabcan adan calisow bal taada bal diirada saar adoo ma hadsan waa saari rabaa dee meeshaan u socda haye iyo wad xildhibaanada soomaalida ka yimid waqooyi bari kulligood marka saddex qof oo laga reebo way ansixiyeen haye
kenyaanka boqol kiiba sagaashan iyo sagaal ay diideen bay ansixiyeen waxay laogyihiin shacabku qabsanahay inuusan jirin haddii lagu qabsan lahay bay ansixiyeen may ansixin lahayn aad iyo aad
biilkan waa biil feed ah dad kale lagu boobay hantidooda haye
waana biil musuqmaasuqlayaal madax looga dhigay oo bangigii ninkii looga eriyo laba kun sideed iyo tobankii musuq maasuq ayaa la yidhi xogeeyaha joogtada waa isaga xogeeyaha joogtada waa isagaa la yidhi haye waxa weeye inta diiday weliba gabar la yidhaha faadumo maxamed ee magoori uga magreeb ah dadka ka mid ahayd waxaan leeyahay guuleyska si fiican baad yeesheen maxkamadna waa la gey doonaa hawlihii kalena waa bilaaba doonaan lagu dayin maayo waxaan biilka hala badiyo iska le qof baadiyo jooga annaga waxuu leeyahay biilka hala badiyo oo canshuuraan isaga laga qaadi warmii maqlaysa waan ku maqlayaa
qof baadiyo jooga oo loogayi waxba oo geed hoos sii taagan yaa kule canshuurta hala badiyo war canshuurta haddii la badiyo maxaa helay waxa weeye boqol shilin ku qaado boqol shilinna ku soo gad boqol shilinna baarta ku sii gad kiyaatiinaa ku dheeraad waa biil oo oo- oo fasaad ah oo aan khayr lahayn laguna dayn maayo ruuta hadduu umalay in lagu daynaayo maxkamadaha jira waddanka sharci buu leeyahay hadduu maclaaluusha oo xildhibaanadii wada gartay taa laguma daynaayo ha ogaad shukran
adaa mudan aad buu mahadsan yahay daraclesow idaacadda star f m cutub gobalkuu qeybari saaxiibayaal waanu isku soo laaban doonaa warkii ayaan wada dhegeysan doonaa muscab ismaaciil dhegeystayaal saaxiibo fara badan qaadka telefoonada ku jiraan doonaya barnaamijkan ay ka qeyb qaataan laakiin ma sii wadi karno ama dabcan ma noo sii hortegelayso inaan saaxiibada fursadaha siino iyadoo cid walba doonayso in aragtideeda fikirkeeda biilka iyo sidoo kale hadalka madaxweynaha ee aragtidooda markaasi ka dhiibtaan saaxiibayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaaran saaxiibayaal markan iyo goladan aad soo qabta mid kamid adaga qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal safaricom had iyo jeer waxay u taagan tahay inay qanciso macaamiisheeda islamarkaana ka xaqabtirto adeegyada ay aadka u baahan yihiin macaamiisha haatan waxay markaasi ku keentay adeega gomokana goomaantadii oo macaamiisha u ogolanaysa inay helaan qiimaha lacagtooda ama ay xakameynta qarashaadkooda iyagoo weli haysta xuriyada doorashada haddii ay rabaan dhanka wicitaanka fariinta gaaban ama sidoo kale data bandle ee adeega internetka waa habintaa dheer in gomokana goomaantali lagu guuleysanayo abaalmarino kala duwan il- ilaa iyo hal milyan oo qof oo ku gu- dabcan hal milyan ay ku guuleysanayo qofka bil weliba waa hal milyan oo shilinka dalka qof walibana waa guuleyste sida aad u iibsato adeega gomokana goomaantali waxaad qaraacaysaa star five four four four hash ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si maantaba aad uga noqotid oo ah guuleystayaal aad sidoo kale amarmarinta qiimaha badan dhegeysta balka u waran waxaad iibsanaysaa adeega goomaantali adeega gurigaaga iska joog kadibna nasiibkaaga kusii hal milyan haddaba maxaa maskaxdaada kusoo dhacaya balka waran adigoo geelaada iskala jiro adigoo mihradaada goobta ganacsiga iska fadhido ayaa waxaa durbo kuu soo dhacda lacag hal milyan ah maxaad dareemaysaa maxay noqonaysaa waxa koowaad maskaxdaada kusoo dhacayo maxay noqon karaysaa maxaa kaa guuxaya ma isweydisay waxaa kale oo lagu guuleysanayaa ilaa iyo toban kun oo shilinka markiiba in pesa lagu soo gelinayo hilib adeegyada internetka maxay ku- maxaa dabcan ay ku geliyay mashquul kaarkii baa iga dhammaaday iyo kaarkii baa iga go-ay kaar iisoo geliyo waa iga soo daahday iyo qof ayaa la ballansanaya inaan wa- sidan iyo sidan haddaba bishaada bilaha iskaga shubo kaarkaada internetka sidoo kale gasho wax waliba wuxuu inaa markaas isku dheeli tirnaanta safaricom waxay ku leedahay waxaasoo dhan waa laga soo gudbo walaale oo haddaba adiga isku filnoow oo qof waliba ha u baahanin adeega shanta dabcan ilaa iyo konton shilin labaatan shilin waxaasoo dhan waad ka maarmi kartaa in yar oo keliya kugu filan oo bishii aad haysan karta dhegeysa adeega goomaantili waa dhammaan waxyaabaha markaasi qofka ku guuleysanay qof waliba waa guuleystay si aad iibsato adeega goom- gomoka namgo monthly waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si aad maantaba uga mid noqotid guuleystayaasha abaalmarinta ee qiimaha badan balka waran caano geel intaad waa dabcan caanaha geel oo hadda markaasi la sheegaya in ayba raqiisa noqdeen dhulkaba yaalaan kadib abaar xoogan oo laga soo baxay oo hadda barwaaqa la galay caanaha geel waa raqiis kadibna shihii waad ku darsatay oo waariko dadka qaar u yaqaanaan kadibna waad ku darsay in yar kuusoo hortana waad dhantay oo waad cabtay kista yarna waxaad ku darsay mashaari oo halaygu daraay dhahday intaad yimacsatay oo dhidi shax u kaa soo dhahay baad dhahday waryaa balkaali ugu dhufo lambarka yaa waay waa farxaan igu dhufo adeero farxaan waa kee waa ninkii geele la jiray isagoo geeleeda la jiro dhex socdo ayuu halkaas isagana ayrko si fiican oola hadlaysa oola sheekeysanaysaa isweydaarsanaysaa waxyaala hadalla fara badan haddii aad la hadli jirtay shan daqiiqa adeertaas waa laga soo goday afartan daqiiqaa la hadli kartaa oo hal saac la hadli kartaa ogow bil walbo waxaasoo dhan waa bishi dhegeystayaal oo intaa doontaa la hadli kartaa kana la hadli karta oo kan kale la hadli karta oo toban ruuxa maalintiiba la hadli karta marka dhegeyste adiga goomaantale shirkadda safaricom waa sida camal maantaba isticmaal ee maanta uu ku bir oo ku raaxayso kaarka adiga dabcan arki doona ee waxa lagu sheegay dhegeysta waxaaba intaasi ku sidheen in adeega gomantry ama adeega gomantry ay ka- aad ku heli karaysa telefoonka casriga ka faaideyso adeega shirkada isgaarsiinta safaricom ee gomantry waa adeeg aad markaasi ku helayso wicitaan adeega internetka iyo fariinta gaaban qof waliba waa guulaysa si aad u iibsata adeega gomo- gomoka na gomantly waxaad qaraacaysaa star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si aad maantaba uga mid noqotid guulaystayaasha abaalmarinta ee qiimaha badan dhegeystayaal idaacadda star f m oto gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxiibayaal haddaba aan kuu soo qabta dhegeysa midkan adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal dabcan haddii aad dabcan in badan aad cuduro fara badan ay ku daashideen ama cuduro fara badan aad qabtay waxaa jiraan dhegeysta dabcan xal hadda lagu hayo oo in badan dad badan ay kaga shifaadeen dad badanna markaas ay kaga faa'iideen dhegeystaan natiijo wanaagsanna iyo sidoo kale soo kabasho degdeg aad ku heliso dhegeystaan waa isbitaalka qaqaan university hospital waa daryaalka bixiyaha dhaqaatiir khibrad leh sidoo kale kuu joogaan oo ay taageerayaan teknolojiyada ugu dambeeya qaybaha markaasi shaybaarada ee ugu dambeeya lagu baaray weliba qalabka markaasi heer caalami ah koox khubaro ah oo markaasi kala socda takhasusiyaal kala duwan ayaa markaasi wadaa ka shaqaynayaan si ay u siiyaan bukaanada daryeelka ugu fiican uguna sarreeya oo qofka bukaanka kaga shifaadi kara rabbi wax caafiye ballan ka sameyso rugta caafimaadka isbitaalka xaruntiisa dhexe puntland ama xarumaha kala duwan isbitaalada ku kuleeyahay xaafadaha kala duwan adigoo wacaya eber toddobo saddex eber hal hal ama sideed sideed sideed dhegeysta lambarka markalan kugu celiya waa eber toddobo saddex eber eber hal hal eeeeed agaqaan university hospital nairobi daryeel heer caalami ah halkan iyo weliba halkan halkan halkan hadda ugu imow isbitaalka dhegeystayaal ee aqaqaan hospital dhegeystayaal ilaa lixdan iyo afartan sano ayuu jirsaday oo markaas hadda waxaa markaasi ka buuxaan takhasusayaal heer sare oo dhanka caafimaadka ku takhasusay dhegeystayaal oo aad ka helayso dabcan cunada kala duwan sida gynecologist kuwa dabcan habeenka ku takhasusay ee dhanka dabcan dhanka dhasha dhasha iyo sidoo kale kaadida iyo weliba beerka iyo weliba xanuunada kala duwan dhegeysta kuwa macaanka qaba iyo weliba qalinada kala duwan heer ah waxaasoo dhan waad helaysaa maanta oo dabcan xitaa xaafadaha kala duwan ead ka helaysaa oo dabcan lagaga baaray xaafadiisri sidoo kale waad ugu imaan kartaa oo halkan meel fokaagama jiro oo meel oo socdaalo kale uma kalagelaysid dhegeysta halkan ayaa lagugu daweynayaa aqaqaan hospital dhegeyst maantaba halkaada u raadi isbitaalka aqaqaan hospital dhegeyst idaacadda star f m waata gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan saaxiibayaal bal aan kuusoo qabta dhegeysa intaan dhegeystayaasha saaxiibada qaadka telefoonada aan siin haddaba ganacsi ma leedahay goob meherad may kuu furan tahay ma goob yaroo dhar baa kuu furan ma goob khudaar ayaa kuu furan ma goob markaasi caanahaad ku iibisaa kuu furan ma goob dukaan oo rashiinka dabcan badeecadaha kala duwan aad ku iibsaa kuu furan sidee waxaa kuu furan maxay tahay haddii jawaabtaad ahaatay ganacsigaaga maqatar ayuu ugu jiraa inaa markaas internetka iyo qalqal la geliyo sida melway handadaadaha internetka emailka khiyaanada ammaanka nambarada sirta safaricom secure fiber internet ee ganacsigeeda ayaa markaas hadda ku garab taagan safaricom business secure fiber ee ganacsiga waxay hadda ku xaqiijinaan inay sugi doonaan waa xiriirkaaga internetka si aad adigu u noqoto qofka ugu horeeya dadka kale taasoo ku dheertahay inay markaas kusoo bandhigto qiimeynta khatarta internetka ee ganacsigaaga meheradaha iyo imaan dabcan ay imaan waa meheradahada ay imaanayaan si ay u hubiyaan oo ay kala taliyaan isbedelada u baahan tahay si loo in la sameeyo si aad u buux si buuxda markaas u noqoto mid bad qaba la saaxiib maanta internetka viber oo ah xawaaro saraya la isku hadleyn karo oo sugan ood ka helayso laga bilaabo ilaa saddex kun bishii oo ruudka bilaash iyo sidoo kale rakibadaa bilaasha waxaa dabcan bixinayaan xirmooyin kala duwan oo lagu talagalay xawaaraha ilaa iyo one g b b s hel internet ammaan oo viber isku xir ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business dhegeystayaal iyo sidoo kale kamerooyinka aan miliqsin ama c c t v-ga loo yaqaana dhegeystayaal ee wax duuba axrikooda cid ama axrikood gareeya dhegeystayaal cid waliba isku dayeyso inay ku xado cid waliba doonaysa isdoomarin cid waliba ku khiyaanayso halkaas si toosa oola socon kartaa ka heli kartaa dhegeystayaal haddaba ka hel shabakada ee www business safaricom co k idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan saaxiibayaal bal haddaba sidaad barnaamijkaad ku maqlayseen dhegeystayaal gabagabadii aan soo gaarnay bal hal dhegeystaya qadka telefoonka siinayaa haddaba dabcan waad maqlaysay dadaadaha iyo waxyaalaha markaasi kala duwan ee dhanka ganacsi waa dabcan raalli ahaadee waxaad maqlayseen arrimaha ku saabsan xaaladaha ee wadanka halka ee hadda uu marama heerka ay marayso dhegeystayaal iyadoo maalinta berito dhegeystayaal go-aan dabcan kama dambeys ah lagu gaari doono heerka markaasi waa daqlabixinta ama xeyr waa sanadmaaliyeedka labada kun saddex labaatanka labada kun afariy labaatanka madaxweynaha wuxuu markaasi xitaa ka cudsanayaa qeybta markaasi xildhibaanada ka tirsan azimiyo lawmoja ee markaasi ay dheg jalaq u siinin hogaamiyaashooda balse ay ku taageeraan sidii markaasi wax looga qaban lahaa looga bedeli lahaa miciishada nolosha iyo weliba dhaqaalaha wadanka heerkan ku jiro sheegana in markaasi ay ka kaftoomi karayaan doonayaan inay kaga badbaadaan xaaladaha sicir bararka wadanka markaasi hadda haysto iyo sidoo kale inay u baahdaan mise loo baahdo wadamo kale inay qayb ama gacan ka geystaan in deymo kale laga soo qato iyadoo tii hore wadanka hadda ay dhibaato ku keentay xaalad mugdina ay gelisay dhegeysta waa sidaas ay hadalka u dhigo waxa uu sheegay in markaasi xal aysan u noqon karin in wadanka dibadbax laga sameeyay iyadoo hadda dhaqaale xumi wadanka ay haysato wuxuuna ka codsaday in arrintan ay hadda markaasi lagala shaqeeyo ama dabcan ay ka wada shaqeeyaan sidii wadanka canshuur loogu soo roogi lahaa sidoo kalena lagu kabi lahaa lagu dhalisi lahaa dhegeysa waa siduu hadalka asaga u dhigay u qabo laakiin haddaba wuxuu markaasi meesha geliyay in la siyaasadeynayo haddaba ma tahay mise halkaasi ay ku qurux badanta meesha meeshaasi taagan tahay dhegeystaan in canshuuraha wadanka lagu daro heersi la gaarsiiyo mise waa la siyaasadeynayaa maxaa kuu muuqataa maxaa kuu baxaya maxaad arkaysaa markaad rogrogto hoostaada ka fiiri kor ka fiiri maxaa kuu soo baxaya dhegeystayaal ma tahay mid markaasi ku habboon in dhaqaalaha wadanka hadda heerkan uu marayo in keliya loogu kabi karo canshuuraha mise dhegeysta waa mid markaasi la siyaasadeynayo oo la bumbuuninaya dhegeystayaal dhegeysta sidee markaasi kula muuqataa kula eg tahay bal dhegeystaha qadka telefoonka dhegeystanaya ugu dambeeya walaal soo dhowow salaamay magacaaga waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soomano joogo balanbala soo dhow soomane nawarta waan dhawaadan barnaamijku guda galo mhm
aniga madaxweynaha hadalkiisa aad baan u dhegeystay mhm
gacan baan siinaya mhm
wadanka in canshuur laga qaado oo maaragtay dawladda maaragtay ay dhaqaalo wadanka ay ka abuurto horta waa shay muhiim waayo mhm
dawladda kibaki markay soo gelaysay mhm
ee sidan bay canshuur aruurinaysay mhm waa lala yaabanaa mhm
markii anagoo kaanu dhib ka soo baxnay waxaana war dawladda lamayna na dhibtaa eyga dambena waxaan aragnay anagoo cidda joogana mushaar qaadanayno ay
anagoo cidaha joogana mushaar qaadanayna mhm
marka anigu waxaan leeyahay canshuurtiyaa laga cararay mhm horta bal aan faraha la galna aan ogaana bal maan ku dhaqmaynaa mase kuma dhaqmayno haye
shantii sano hore oo kusoo aan soo rafaadna waa la ogaa mhm
oo dawladda hore maamul xumo zaa'id bay keentay mhm wax baan ka bedelay ninkan hadduu yidhi mhm
canshuurta in la arooriyo aniga waan la qabaa waxaan keligu ka cabsanayaa un mhm
inay jeeb ruux gasho baan ka cabsanayaa bas haddii la arooriyo haddii la arooriyo jeeb ruux shaksi inay gasho baan ka cabsanayaa waatan hadda mucaaradka ay ka qaylinayaan
haddii horta may arkaarta may sugaan haye waa la waa horta may sugaan baan aragne mhm marka macshuur ha la bixiyo diyaar baa u nahay dadweyne haddaan nahay anaga waxaan leenahay dawladda gacan baan naftay gacan baan siinhayaa inay canshuur aruuriso wadanka dhaqaale laga abuuro deenta ha iska bixino annagana wax isku qabano soomale aad baa umahadsantaa shukran waa ku salaam soomale balanbala uu mahadsan yahay dhegeystaha khilaqadka telefoonkan siinayaa tobankii barqnimo la gaar dabcan waa tobankii iyo qodar sideed iyo labaatan daqiiqo dhegeystayaal laba daqiiqo keliya inoo soo hartay barnaamijkaasi aan u soo xiro saaxiibkan qadka telefoonkan siiyo walaal soo dhow halow halow waa ku salaamaya soo dhow mar kale adeer
waxaa weeye toban sano madaxweyne ku-xigeen ah hadduu wax keenayo haye
tobankii sano madaxweyne ku-xigeen ahana wadanka dhibaato badan baa ka dhacday haye mana nin cusub maano siyaasadda hadda ku cusub haye ilaa sagaashan iyo labadiina waa ku jira bahashu haye
marka aniga wax aan ka sugayo haba yaraatee in la eg qaxwi xaraar qaxwada la yidhaha qaxwi xaraar oo sokor la-aan eh in la eg ka sugi maayo iimaanna kuma qabo mana aha nin waa lagu kalsoonaan karo waa Marka- reerkiisa marka- reerkiisa, marka- waa una ka xadil.
marka dhankee ku dhankee ku qanacsan tahay marka
waxaan ku qanacsanaha aniga dadka inaan haddow dadka inaan lagu kordhin canshuurahan anigu raacsanahay ah oo canshuur xaddaafa aan la saaray ausan dadka qaadi karin sax aaway baamaambooda iyo bottom up hadowga dadka bay horta taa- dib ugu laabtaan haye ma sidaanaa bottom up aha war waa dad tijaariinta eh, masaakiinta ka qaadaya tijaariinta ku ku cayili weeye waxa socda haye bottom up maaha iyo maamaambooga aw maamaambooga awa ma- eh, digidigiley awa dadkii masaakiinta hadda ma la sheegayo naga taga de aan waxay ogyihiin male
diyaar miya
waxaan warkooda ka baxan ku waxaan meelaha ka hadlan yala yalow aad baa umahadsantahay.
xumo yalow yalow aad baa umahadsantahay shukran shukran idaacadii star f m xanta gobolka qoybar dhegeysanaysaa uu mahadsan yahay adeer alisow waan uga mahad celinayaa saaxiibada ka qayb qaatay aragtada fikirkooda saliimka ka dhiimtay dhammaantood shukran shukuran ayaan leeyahay saaxiibayaal maalinta berito ayaan kulmi doona ilaah idinkiis inta ka hore waxaan leeyahay saaxib eelaha iska bedelina mawjadaha iska wicinina bal aan la socno waxyaalaha markaasi soo kordhayo mar weliba la socda dhegtana u taaga bal waxaad markaasi ka dhacayo wadanka waxyaalaha markaasi dooda iyo sidoo kale meelaha shirarka ka dhacaya maxkamada hadday tahay hadday tahay dhegeystayaal countiga aad ku sugan tahay iyo sidoo kale hadday tahay midda guud ee wadanka iyo sidoo kale baarlamaanka siyaasiyiinta waxaasoo dhan la socda dhegeysa si aad u noqotaan dad wax badan fahamsan si aad u noqotaan dad mar waliba wax ka faalloon karo og xaaladaha iyo weliba wadanka heerka hadda markaasu maraya la noqo kan markaasi kiambu ku sugan kan migori ku sugan kan kisumu ku sugan kan yandarua ku sugan kan kitale ku sugan iyo kan makueni iyo sidoo kale dika iyo siolo ku sugan dhegeystayaal sidoo uga faalloonayo siyaasadaha adigana kan wajeer iyo kan gaarisa iyo kan mandera iyo kan moyaale iyo kan isiolo iyo dhammaan tuulooyinka xaafadaha qof waliba soomaalida isku day inaad ka faalloon karto sidoo kale daraaseen karto arrimaha siyaasadaha dhegeystayaal baro wax walbo dhegta uraarici oo falanqee laba iyo saddex daqiiqa way kugu filan tahay saaxiib maalin weliba adigaa marka dambe baran doontaa soo saari doontaa halka ay wax walba ay ka qurmeen halka ay wax ka saxan yihiin iyo halka aysan ka saxneen iyo weliba dhagarta siyaasiyiinta wax weliba waa ogaan doontaa saaxiib nin isla socdo noqo nin wax fahansan noqo oo siyaasadda ka faalloon karo kana gorfin kara dhegeyst sidaas nabadgelya saaxiibayaal yuusuf bakada barnaamijka soo saaray nin la socodsiinayay adigana oo ku mahadsan tahay saaxiibadii ka qayb qaatay kuwa ku horreeyey kuwa dhexe iyo kuwa u dambeeya hadda barnaamijka noo soo xirayay ugu dambeeya darcalisow soomana kaga sii horreeyey nabadgelyo